وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ عليه من الله الرحمة المسألة السابعة والثامنة والخمسون مسألة تضبئية كنتن يسديدية كنتن التحريف الليحين ولي الألسنة carabka oo lagu laabo fii kitaabi illaahi kitaabka ilaahay lagu laabo taxriifu lkelimi hadalka oo la gediyo can mawaadicihi meelihiisi laga gediyo walayi lalsinati iyo carabka oo lagu laabo bilkitaabi kitaabka oo si kale loo macneeyo almasala taasaca waalkhamsuun talqiibu in lagu naanayso ahli lhudaa ciddii hanuunka u saaxiiba iyo wasawaabi toosnaanta bisaabi'ati kuwii baxay ee sharciga ka baxay asaabi'a saba'a ay kharaja waalxashawiya iyo kuwii wax iska cufayey ee aan waxba iska kala hubsanayn almasalataani situuna walxaadiyatu wasituun lixdan iyo kob iyo lixdan iftiraa'u lkadibi ilaahay in lagu iftiraa'u lkadibi been in la abuurto cala allahi ilaahay dushiisa watakdiibi iyo in la beeniyo bilxaqi xaqa masaa'ilka waxaa ka mida jaahiliyada iftiraa'u lkadibi been lagu abuurto cala allah watakdiibiyo in la beeniyo bilxaqi xaqa sheekhu wuxuu inoo soo waday masaa'ilu ljaahiliya masaa'ishii gaalada laga soo gaadhay allatii khaalafa fiiha rasuul sal ly slam ahlaljaahiliya ee rasuulku gaalada uu ku khilaafay qallocoodana uu tilmaamay shaygii hudaa iyo haruunka iyo toosnaanta ana isagu keenay masaa'ilka in badan baynu soo aragnay waxaynu maanta biidni illahi tacala uga bilaabaynaa toddoba iyo konton iyo siddeed iyo konton sheekh wuxuu leeyay masalada toddoba iyo kontonaad waxa weeye ee gaalo laga soo gaadhay ee shareecadeennu beddeshay taxriifu lkelimi hadalka oo la beddelo can mawaadicihi meelihiisu ku habboonaan lagu bed laga beddelo mawduuca kale ku xigaa waxa weeye ee masalada siddeed iyo kontonaada walayi lalsinati carabka oo lagu leexiyo bilkitaabi kitaabka qaababkay wax u kharibi jireen baa waxaa ka mid ahayd takyiir alxuruuf ama takyiir almacaani labadaa takyiir alxuruuf waxaa la yidhaahdaa layil alsina carabkaa lagu leexinaya carabka iyo qaabkii dhawaaqa ayaa lagu duwaya midna waxa weeyaan takyiir almacaani macnaha la beddelaya takyiir almacaani aad buu u badnaa gaaladii horena wuu ku badnaa maxaan ku dhaha qolooyinka firaqa daalladaana wuu ku badan yahay macnihii unbaa la guurinaya meeshii laga guurinaya sidii qolooyinkii yidhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wujuuhun yowmaidin naadira wejiyo way eegayaan maalintaa ilaa rabbi way way wirwirayaan oo waa ifayaan oo ilaa rabbihaa naadira rabbigood bay daymoonayaan oo eegayaan si ay uga cararaan inaan ilaahay la arag ayaa waxay dhahan wujuuhun yowmaidin muntadira meeshu nadarba maahee muntadira way sugayaan ilaahay bay sugayaan markaa ta' bay keeneen siyaado ah waana taynu sheegayna inu lahayn waa taxriif laydhaha maxay taxriif almacaani taxriif almacaani qaar kale waxay sameeyeen taxriifu alqiraa'a wax la ydhahayoo akhriskunbay gediyayaan innagii soo maraynay qofku wuxuu diidayaa shay buu aaminaya shayguu aaminay ayuu u raadinaya deliil qolooyin firaqa daalladaa ka mid ah iyo waxay aamineen inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu hadal oo hadalkiisu qadiim yahayoo hadalkiisu uu qadiim yahay wax mutajadida aanu lahayn deetna waxay la yaabeen aayadda inay macnayn kari waayeen wa kallama allaahu muusaa takliima deetna waxay yidhahdeen allah ismuljalaala waa faacil ilaahay baa la hadlay muuse weeyaan deetna waxay u akhriyeen wa kallama allaaha oo waa fadxeeyeen waxay doonayan inay ka dhigaan maxay muusaa mafcuula ismu ljalaala lafdiga ilahay baa mafcuulo oo muusa alla la hadla weeye markay saa ugu cayaareen ayaa lagu yidhi maxaynu ka yeeli aayaddii kale ilaahay lahaa wakallamahu rabbuhu wakallamahu rabbuhu rabbigii baa la hadlay dhan alla dhan ay u duwaana ma helayaan marka labadaa taxriifa way yimaadaan taxriif almacaani o taxriif alkelima can mawaadicih yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi iyo taxriif la idhaahdo lay alsina layi alsinati bilkitaab carabkaa lagu duwaya yalwuuna alsinatahum bilkitaabi carabkay ku duwayaan waa kii ilaahay lahaa qur-aanka kariimkaa isagoo tilmaamaya gaaladii gaar ahaan yahuudiya nasaara qaabkay u noolaayeen ee xaqa u duwayeen markaa labada noocba haddii macnaha la bedelo waa dariiq min duruq alkufri shaabahtamu calayhi haddaad beddesho kelmadda oo si kale u akhridana waa dariiq min duruq alkufri shaabahtum calayh almasala taasica walhamsuun masalada sagaal iyo kontonaad talqiibu waxay ku naanaysaan ahli lhudaa dadkii hanuunsanaa iyo wasawaabi kuwii sawaabka u saaxiibka ahaa bisaabi'ati kuwii xaqa ka baxay bay u akhriyaan iyo walxashawiya iyo qaar wax isku cufo oo aan waxba iska kala eegin alxashwi waxaa la idhahdaa wixii wax lagu gufeeyo waana dariiq soo jireyna dariiq soo jireyna weeyaan in ahlulxaqa loo sawiro inay yihiin ahlu baatil oo tusaale ahaan markii rasuulkeenu sala allahu aleyh wasalam ilaahay xaqa ku soo diray ee ay dad raacaan ay rumeeyaan waxaa la odhan jiray oo ay carabtu odhan jirtay saba'a fulaanun saba'a fulaan hebel diintii buu ka baxo oo wuu bidcoobay waxay odhan jireen assubaat xataa markii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ay heshiinayeen ansaartu ay ku heshiiyeen caqaba leylat alcaqaba ee ay shireen shaydaan baa afka kala waaxay intuu shirkoodii ogaaday siduu yaa ahla aljabaajib hal lakum fii muxameda waasubaat fa inahum ajmacuu lixarbikum shaydaan baa warkaa helay wuxuu yidhi yaa ahla aljabaajib kuwan teendhooyinka ku jirow hal lakum muxameda waasubaat muxamed iyo kuwa bidcoolayaasha ah maxaa wax uga qaban laadiin maxaa yeelay waxay u heshiiyeen oy u shireen siday idin la dagaalami laayeen xataa sayidina cumar radia allahu tacaala canhu markuu islaamay ayaa wuxuu rabaa in cid walba uu gaadhsiiyo meeshii uu kufri la istaagayba in islaamnimadiisu gaadho cid kastoo ka ogeed gaalnimona islaamkiisa u ogaado deete wuxu uhi yaa man anqala qurayshan likhabar quraysh yaa warka ugu faafin og markaasaa la yidhi ninkaa la idhaahdo jamiil ninkiibuu u tegey deete wuxuu ku uhi waryaa he hal caraftu ma og tahay suli maxaan ogey inaan islaamoon ashahatidan diinta ilahay qaatay ma ogta markiiba wuu isleexiyey markiiba intuu leexday auhi yaa ayuha annaas daduu ma ogtiin anna cumara saba waana qaabka iminka yidhaahdaan iclaamka iyo wasaa'ilka iclaamka iyo midiyaha iyo saxaafaddu say doonaysay u turjumaan waxaad u sheegto waxbaad u sheegaysaa sida isagu maa aaminsanya buu u turjumaya ninka iminka waxa lagu uhi waan islaamo waana shahaati maxayd warka inuu yidhahdo cumar waa ninkii cumar waa shaato u islaamay ma odhanayo isagaa qaabkiisa u dhiganaya qaabkiisa u dhiso muxuu yidhi inna cumara qad saba cumar wuu bidcoobay diintiina wuu ka baxay marka in la caayo cidda ahluhudaaga ahy waa dariiq dariiqa ka mida duruqdii jaahiliyada laga soo gaadhay iska dhaf xataa firaq daalla firaqa munxarifka ah ayaa waxay odhanaya iminka markaad shiicada haddaad ku tiraa shiicada maxaasaan u yeelaysaan oo dariiqa ahlu sunna waljamaca aad u bandhigto waxay ku odhan anta min annaasiba naasibiin baa ti annawaasib nawaasibtan waxa la dhaha qolooyin munxarifiin iyagana oo cali bni abi taalib iyo ahlu beytka nacab oo ku talax tagay ino darafka kale oo u jawaabaya kuwan shiicada nawaasib bay ahlu sunnaha u yaqaana muctasila markaad ku tidhaahdo war sifaatka ilaahay suga waxaa ku odhaha mujasimiin baa ti mujasim mujasim waa maxay ilaahay baa jismi u yeeshay annagu laakiin muwaxidiin baa nahayoo ilaahay sifo waan u diidnay tawxiid baa way ka dhigayaan sifa la'aanta kaa tidhahdo maxaan ku dhaha qadarka ilaahay waa sugan yahay oo qadarku waa kan iyo waa caynkana wuxuu ku odhaya jabari baa tahay ka jabari waxa laga yaaba ka kalena inuu ku dhaha qadari baa tahay wahaakada ahlulxaqa waxa waxaana la yidhaahdaa waana sifo ka mida wanaagsan oo ay ka heleen oo ay ka dhexleen rasuulka sala allahu aleyh waaalih wasalam waayo rasuulka ayuunbaa gaalay u biyeysatay mar alle markuu hanuunka la yimi markaasay magacyadii wanaagsanaa qaar xun ugu bedeleen kaahin iyo majnuun iyo saaxir deeta waxa dhaha nin kastoo ahluxaqi qayb buu ku leeyahay cayda haddiiba gaala ku caayi weydo oo lagu eryi waayo oo lagu firdhin waayo oo lagu colaadin waayo waxbaa kugu siiya fiika maa fiik waxbaa kugu siiya waa inay dib isugu noqota haddii kale waxaad heli lahayd qayb baad ka heli nasiiban min nasiibi moxamed sala allahu alay wasalam min aladiya adiyadda iyo dhibaatada ayaad wax ka heli lahayd waana qayb ka mid ah imtixaanka ilaahay waxaa ka mid a duruqa laga soo gaadhay ahlu baatilka iftilaa'u alkadib cala allah been lagu abuurto ilaahay dushiisa watakdiibu bilxaqi labadina way isleeyihin waa laba masalo waa lixdanaad iyo kobiy lixdanaad waa laba masalo oo aan kala maarmin qofku marka uu xaqa beeniyo xaqa markuu beeniyo waxaa la weydiinayaa su-aal odhanaysa waar xaqa maxaad u beenisay muxuu isku difaacaya waa inuu been abuurtaa beenta ayuu ku abuuranayaa ilaahay ilaa uu yidhaahdo mararka qaarkood uu gaadho ilahay baaba nagu ogolba sidaynu soo marayna qoladii waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha ilahay baaba na faray gaalada marka la yidhaahdo ama ree yuhuud marka lagu yidhahdo maxaa nabiga u raaci weydeen sala allahu alay wasalam waxay odhan jireen annagu waxaanu raacaynaa uun oona lagula dardaarmay nebiyullaahi muusa kadib waxba raaci mayno ilaahay baana na faray haddii nasaarada lala hadlana iyana saas leeg bay idhahdaan markay beeniyaan xaqii ayaa la weydiinayaa deete waxay odhanayaan ilaahay wuxuu na faray shareeca inaanu qaadano tii ciise oo aanan waxdiga ka daba qaadan marka labada isku xidhan yihin xataa iminka kaa bidcoolaha markaad u tagto tee war khuraafadan iyo sitaadkaad tumanaysa iyo qubuurtaad dul fadhido wuxuu kuu keenayaa in ilaahay waxaan ogol yahayoo waxbuu soo jacbursanaya ilaa moogtay ay gaadheenba inay xadiis samaystaan yaa idaa xasabadkum lumuur facalaykum biasxaabi alqubuur ay yidhahdeen xadiis bay samaysteen idaa xasabadkum alumuur markay arrimuhu idinku adkaadaan facalaykum biasxaabi alqubuur xagga qubuuraha u yaaca macnaha ilaahay ilaaba waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib ilaaba qubuuraha idin dhowe qabriga kuugu dhow waxmood mid isagu waxba gaadhi waaye marka waa laba aan kala maarmayn ogow haddii uuba xaqa beeniyo muxuu u baahnaanaya meel ku tiirsado deetna halka ugu dhow ku tiirsan wuxuu leeyahay ilaahay baa waxaanay abuuray dabeetana allah ayuu been ka abuuranaya almasalatu haaniyat wasituun istinfaaru lmuluuki muluugta oo la soo kiciyo oo la soo abaabulo didda ahlilxaqi ahlulxaqa lagu soo abaabulo kownuhum waxay yihiin qolada ahlujaahiliyadu idaa gulibuu marka lagaga xoog bato bilxujaji xujada fasacuu waxay u yaacaan ila shakwaa inay u ashkatoodaan lilmuluuki boqorrada kama qaaluu siday yidhaahdeen atadaru miyaad ka tegaysa muusa muusaad ka tegaysa iyagoo qowmu qoomkiida fircoona miyaad ka tegaysa liyufsiduu si ay u kharibaan fil ardi arlada mad wax ka qabatid maxaad nimanka faraha uga qaadeen masalada saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo toddobaad ee intuba lixdanka ka dambeeya ramyuhum waxay ku tuuraan ahlilxaqi ahlilxaqa waxay ku ganaan bisifaati damiima sifooyin folxunxun bay ku ganaan ramyuhum iyaahum waxay kaloo ku ganaan bilifsaadi fi lardi arlada inay kharibayaan kamaa fi laaya siay aayaddu leedahay wa bintiqaasi waxay kale ku ganaan ay wa yarmuunahum waxay ku ganaan bintiqaasi inay nusqaaminayaan oy wax ka sheegeercaayeen ay dhaliilayaan diina almeliki diinta boqorka waxay kale ku ramiyaan wa aalihatihi ilaahyadiisa inuu meelka lagaga dhacayo waxay kale ku ganaan wa tabdiili diini diinta in wax laga bedelay oo diinta lagu cayaarayana waa ay ku ganaan masalada laba iyo lixdanaad sheekha maxamed cabdilwahaab caleyh raxmatullah waxa uu lahaa ou caado ahayd uu odhan jiray inna asgara caamiyin min almuwaxidiin yaglibu aclama alculamaai min almushrikiin muwaxidka ugu sahlanee caamiga waxba garanay laakiin muwaxidka tawxiidku u dhisan yahy tawxiidka loo dhisay si fiican loogu hagaajiyey ijiinka tawxiidka loo xidhay ee tawxiidkiisu hagaagsan yahay wuxuu ka qaalib noqonayaa uu jebinaya aclama alculamaai min almushrikiin caalimka ugu weyne mushriga ah ee khuraafiga ah ee qubuuro dul fadhiya ee aan ilaahi subxaana wa tacaala qadarinin waduu marinaya waayo wuxuu yahay waa taa'ifa almansuura mansuura bilxuja mansuura bie mansuura bisayfi mansuura kadalika bialxuja sayfna waa lagu gargaaraa xujadana waa lagu gargaaraa marka wuxuu ugu gargaaran yahay xujada gaalana weligeedba waa caynka iyo mushrikiiniba xujada aayar baa markiiba lagaga adkaanaya nebiyullaahi muusa ayaa u tegey fircoon hadalle isweydaarsadeen markay in yar waxoogay doodayeen ee uu ku soo xidhxidhay ayaa wuxuu leeyahay ila wuxuu xasunaya awooddii markiiba lain ittakhadta ilaahan hayrii la ajcalannaka min almasjuuniin waxa dha ahlubaatilka markay xujada soo xidhanto xooggoodii xasuustaan haddii markaa uu xoog leeyahay isagaa xooggii odhanaya waxbaan kaa qaadaya tallaabaan kaa qaadaya haddaanu xoog lahayn uu ku tiirsayn nin xoog lena markaasuu cararaya o odhanaya nimankan maxaa wax looga qaban waayo nimankan diinta kharribaya ma la laayo ma la xidhxidho ma la eriyo ma la bacsado ma kan la sameeyo sidaa awgeed haddaad aragto cid sida dhilowyahanka ama geedkan geedka kale ku baxa uun ciduunsaa ugu loohan oo aan cidlo istaagi karayn macnaheedu waxaa weeyaan caga adagoo daliilay ku istaagaan ayaanay haysanin waayo xaqu cidlu istaagaa xaqu uma baahna meel isku looho isagaa sidiisa u taagan ilaahay baana isaga subxaana wa tacaala ka dhigay haabit caga ku taagan laakiin markaad wax ku loolohdo ee kolba dowladdii timaado aad u noqoto midiidin ama aad u noqoto mid horgala ama kanaad u noqotaa waa nooc min ahlilbaatil ogow qolooyinkani maxay yidhahdeen saxarada aha markiiba fircawn bay ku carareen markii nabiy llahi muuse la yaabeen ee xujadiisii hor istaagi waayeen maxay leeyihin atadaru muusa wa qawmahu liyufsiduu fi lard carradii kharribaya macnahii tawxiidkii baa loo fasiraya maxay inuu yahay ifsaad shirkigiina maxaa loo fasirayaa inuu islaax yahay sidii qoladii munaafiqiinta lahaa inamaa naxnu muslixuun annagu waxaan waxaan uga jeednaaba arladaan islaaxinayna se ilaahayna lahaa alaa inahum hum lmufsiduuna alaa inahum hum lmufsiduun alaa inahum hum lmufsiduun waay marka ifsaadka dhabta ahi waa shirki wax ka fasahaasanna ma jiro shirki wax tawxiidka ka islaaxsan oo ka wanaagsanna habeelaate ma jirto xataa rasuulkeenna sala allahu alayh waaalih wasalam waxaa ku iman jirtay waxyaala noocaas oo kale ah markay xujadiisa u babac dhigi kari waayeen waxaa laga qabtay shirweyne shirweyne loogu talagalay in tallaabo laga qaado markaasaa guurtidii odayaasha isu yimaadeen markaasaa dhammaantood laisu wada yimi markaasaa ajendaa lasoo dhigay oo maxay maxaynu ka yeelnaa qisada wada taqaanaan ee oo xataa ka soo qayb galay ra'sa adalaali waalshirki waalkufri fi ddunya ibliis intuu iska soo dhigay sheekh najdiyo oday gaboobay oo rugcadaaya ayuu ka soo xaadiraya marka in lagu cararay awoodda la xasuustaa waa dariiq min duruq aljaahiliya inaanay xujahayno bar bannaan taagan yihiin oo ul buuca ku tukubayaan ayaa muujinaysa waxaa ka mid a masaa'ilka jaahiliyada dhowrkan masale sheekhu israaciyey saddex iyo kontonaad iyo afariy kontonaad ilaa iyo toddobasaddex iyo lixdanaad ilaa iyo toddobiyo lixdanaad masalada saddex iyo lixdanaad ramyum waxay ku ganaan ahla alxaqi dadka ahlulxaqiga waxay ku ganaan bisifaati damiima sifooyin xunxun taawan soo marnay si dadka uga fogeeyaan waa saabi'a waa xashawiya waa mujasima waa kan waa sufahaa waa araadil baadiya ra'yi ra'yi ma hayaan waa ducafaa xataa qofka maaragtay hoormuudka ahee daaciga ahee isagana inay yidhaha waa majnuun waa kadaab ictiraaka bacdu aalihatina bisuu ilaahyadii baa kugu riday oo masiibaa kugu dhacdo waad inkaaran tahay inay waxyaala noocaas akhriyaan waa dariiqa ay yaqaaneen oo macruufa damiim sifadaa damiimkay samaynayaanna waa sifaday doonayaan maxay in lagaga yaaco waa brobaganda brobaganda weeye sidaa awgeed inaan dheg loo dhigin oo qofku aanu dacaayadaha rakhiiskaa ku qancin ayaa la rabaa masalada afar iyo lixdanaadna ramyuhum waxay ku ganaan iyaahum waa dadkii muslixiinta ahaa ee muuxidiinta ahaaye bilfasaadi fi lardi kama fi laaya sida aayadda ku qoran ayaaba wuxuu u nisbaynayaa inay iyagu arlada fasaadinayaan waa kii lahaa fircown laftiisu tilmaamayey waa kii fircoon tilmaamayey in nabiyullaahi muusa uu yahay kuwa dalka fasahaadinaya iyaguna waa kuwan iminka ladii atadaru muusa wa qowmahu liyufsiduu fi lard mar kale waa kii lahaa darunii aktul muusa daruunii aktul muusa waliyadcuu rabbah inii akhaafu an yubaddila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad bal u fiirso fircoon baa muslixa wax kala hagaajinaya fallaago arlada kharribaysa oo dhulka baabiinaysa oo mufsidiina oo adduunka xagga kale u rogaysa oo ammaanka khalkhalinaysa waa muuse marka wuxuu ley wax ka qabto far dheeraate weeye waynu nabad qabnay ninkaasaa fadqalayna la soo galay waxaanuu inoola yimi umuurahaynu isku hagaagsanaa waxaynu si isugu dubaridanne ma idinka dhex qabtaa kan ma idinka dhex siibaa xataa markii rasuulka loo tashanayey shirkii aynu sheegaynay lafteeda qaabkaasay yidhaahdeen markuu nin ku telinayey nin akhnas ibnu shureeq la ydhaha akhnas ibnu shureeq baa wuxuu ku teliyey inaga erya nafyi in la nafiyo la eryo oo adduunkaa loo diro waayo wuxuu yidhi wuxuu inoo yimi qad jaa'anaa wa amrunaa jamiic nihin maxamed la yidhaahdaa wuxuu inoo yimi inagoo habaysan oo arrinkeennu midiyey oo dhan u wada jeednaa markaasuu midba meel inaga tuuray marka intaynu iska erina uun aynu xaaladdeena dubiyayabanno nolosheenna hagaajisanno wuuna kharribay wuuna kala daadiyey markaa marka xaqa lagu fasirayo qaabka noocaasa ee tuhmadda noocaasa la samaynayo qofka muslimka waa inaa caqligiisu soo jeedaa waa inuu yahay qof garaad leh oo khabiira waa inuu noqdaa oo arrimaha iska garan karaya ta shan iyo lixdanaad waxa weeye oo biintiqaasi diini ilmelik diinta meliga lafteeda boqorkan diintu haysto ayaa la leeyahay waa lagu nusqaaminaya diintaadii baa waxba kama soo qaad laga waxba kama jiraan laga soo qaadaya adigina waxa lagaa soo qaadaya mid cidla iska maaratay gudcur gudaya waxa lagaa dhigaya nin dalaal ku jira waa caynka wayadaraka wa aalihatak markay nabiyllahi muuse ku bacaynayeen ay doonaya fircawn ku diraan maxay yidhahdeen wayadaraka wa aalihatak wuxuu doonayaa in adiga iyo cibaadadaada see qira'a kale ku akhrido wayadaraka wa ilaahatak adiga iyo cibaadadaadaba in laga tagaa buu doonayaayo ilaah kale la rumeeyo oo dadkii rabbiga ku yaqaanay ee alle kuu yaqaanay ayuu doonaya inuu kaa hoos saaro marka waxaa la doonaya in la yidhaahdo warma waxaad leedahay adugu odayaashii hore tegay iyo ummaddan dhan waxay ku dhaqmaysay iyo ma dalaal baa lagu soo sugnaa ayaa la doonaya in lagu yidhaahdo waxaa kaloo ka mid ah wa aalihatihi imikaanu sheegayna in ilaahiyada wax laga sheegayo oo qurayshi amaba carabiba waxa ugu dara inay ku caban jireen waa maxay waxay odhan jireen markay abidaalib u imanayaan moxamed naga qabo leannahu shatama aalihatana ilaahyadeedii wuu caayay rasuulku sala allahu aleyh wasalam cayda aynu naqaanay qaawan miyuu ku caayi jiray ilaahyada ilaahyadooda baadilkaa kumau caayi jirin ilahay baaba u diiday muslimiinta wuxuu ku yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm lakiin cayday sheegayna ka cabanaya waa maxay marka la laa yasmac walaa yubsir walaa yugni canka shaya waxna waxba arki maayaan waa cay marka la waxba maqli maayaan waa cay waxba kaa tari maayana waa cay waana xaqaa'iq cay maaha waxaad leedahay waxaan hadduu ilaah yahay dee ha ku maqlo ha ku arko ha kuu jawaabo ha kuu gurmado tii baa cay ka dhigaya ha ugu daran odhan jireen taasay ahayd laakiin cay toosa oo qaawan ilahay baabay noo diiday waayo iyaguna waxaa laga yaabaa aargoosi awgeed inay idhaahdaan annaguna ilahay inaanu caayna dabeetana adugu aad noqoto ka uu soo jiidaya cayda ilahay cayda usoo jiidaya walciyaadu billah waayo rasuulku waa kiinoo tilmaamay sala allahu alay wasalam mutasabibku inuu yahay ka isagu dembiga u bilaabay almutasabib waayo rasuulku waa kilah sal ly slam markuu ka warramayey qofku inuu caayo aabihii laa yasubanna axadukum waalidayh waryaanu midkiinna labadiisa waalid caayin say saxaabadu yaabeen oo ya rasul llama nin baa labadiisa waalid caayaya siduu yasubu aba arajuli fayasubu arajulu aabaahu wa yasubu umma arajuli fayasubu arajulu ummahu isagaa marka hore ku bilaabaya aabihii hooyada caayaya isna dee waxa weeyaan waa lagaga aargoosanaya dabeetna waxaad noqonaysaa adigu kii bilaabay kan kale waxa weeyaanuun waa laga wuu aargoosanaya waa lagu xadgudbay sida awgeed markaa in lagu bilaabo gaalada oo ilaahay toos loo caayo maaha laakiin marnaba laga tegi maayo in la caddeeyo ceebaalkooda ta ugu dambaysa toddobiyo lixdanaad wa tabdiili diini waataynu soo maraynay daruunii aktul muusa waliyadcuu rabbah inii akhaafu an yubaddila diinakum wuxuu iska dhigayaa fircoon ka alxaami xima diin ninka diinta waardiyeeya ee weligii usoo jeedaa weligee diintaan usoo jeeday weligee diintaanaa ilaalin jiray nimankan diinta kharibaya waa wadaad xume siisiyaad baroorin jiray wadaad xumayaasha wuxuu doonaya inu isagu iska dhigo maxay inuu isagu iska dhigo kii diinta ilaalinayay wixii ka hor yimaadaana xataa culimmadii markaa lahayd war miiraaska iyo aayaadka ha ku cayaarin ayuu doonaya inuu ufasiro inuu yihiin wadaad xume diinta kharibaya isaguna oo yahay maxay ka diinta ilaalinaya walciyaadu billah almasala haamina wasituun madxuhum anfusahum naftooda waxay ku ammaanaan bimaa shay bay ku ammaanaan laysa fiihim aan ku sugnayn dacwaahum waxay ku andacoodaan alcamala inay ku camal falayaan bimaa cindahum waxay haystaane min axaqi xaqah ka qowlihi qowlka ilaahay leeyahay isagoo ka warramaya nu'minu waxaanu rumaynaynaa bay leeyihiin bimaa kii unsila calaynaana lagu soo dejiyey maca iyaga oo tarkihim kaba tegey iyaahu kaa ku soo degina iyagoo ka tegey bay haddana leeyihin waan ku dhaqmaynaa masalada altaasica wasituuna wasabcuun masalada sagaal iyo lixdanaad iyo masalada toddobaatanaad ziyaadatuhum fi lcibaada cibaadada ayay wax ku kordhiyaan calaa maa sharacahu allahu wixii ilaahay sharciyey waxbay ku daraan wa naqsin minha ama waxbay ka dhimaan alziyaadau fi lcibaada cibaadaday wax ku kordhinayaan ka ficlihim yowma cashuuraa siday yeeli jireen yowma cashuuraa wa naqsu minha ama waxbay ka naaqusiyaan ka tarki lwuquufi ka tegitaankii ay ka tegeen in la istaago bicarafaatin almasala axaadi sabcuun tarkum waxay ka tegayaan maa awjaba allahu calayhim wuxuu ilaahay ku waajibiyey min baabi alwarac iyagoo la xalaal mirad awgeed baan uga tegayna tarkum waxay ka tegayaan alwaajiba waracan almasalataani ahaaniya wathaalisa wasabcuun laba iyo toddobaatan ilaa saddex iyo toddobaatan taqarubu min allahi allay ugu dhowaanayaan bitarki dayibaati inay ka tagaan wanaagyada min arisqi arsaaqda xalaasha ah wa bitarki ziina ziinada inay ka tagaanna allay ugu dhowaanayaan marka masaa'ilka sheekhu tilmaamaya waa masaa'ilkii gaalada lagu yaqaanay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaq u soo dejiyo waxay sameeyaan wixii yaraay haysteen ayay ku farxaan farixuu bimaa cindahu min alcilm intii ay haysteen ayuunbaa la weynaata markaasa yidhaha anagu intaan aan ugu filan waxa uma baahnin waanu kaaftoonnahay yaa ku yidhi xaq ma hayaan xaq baanu ku sugannahay cilmina waa buuxnaa yuhuudina waxay odhan jireen marka la ydhaha diinta soo raaca nu'minu bima unsila calayna waxaanu rumaysannahay un annagu wixiina lagu soo dejiyey wax kala rumayn mayno markaasaa la odhanaya bal waa yahaye wixii laydinku soo dejiyey laftiisu wuu rumaysan yahaybe diinta wuu ogol yahay oo diimiis diidi maayaane lafteedii raaca lafteediina raaci maayaane taxriif bay ku samaynayaan iyo bedelaad iyo khayirid bay ku samaynayaan marka in badanna way ku andacoodaan ilahina subxaana wa tacala waa uu la hadlo marar badan wuxuu ugu jawaabayay qul falima taqtuluuna anbiya allahi min qabli in kuntum mu'miniin haddaan muminiintiinoo diintiina raacsanayd diintiina aad raacsan tihiin ma ambiyadiinaa layn lahaydeen maxaa ambiyada u laynaysaa haddaad raacsantihiin ila nebigaad raacsan tahay ma dilayside waabad weynaynaysaa waad qadarinaysaay maxaa u leynaysaa haddayd ka dhab tahay inaad raacsantihiin labada masale ee sagaal iyo lixdan iyo toddobaatan waa laba masalo ay leeyihiin cibaadadii mashruuca ahayd ee ilaahay sharciyeeyey ayaa wax lagu daraya nebiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay maalintuu badbaadiyey ee fircoon uu ka badbaadiyey ee badda alla u kala jeexay waxay ahayd maxay yowmi caashuuraa yowmi caashuuraa yowmi caashuuraa waa maxay waa tobanka bisha muxaram maalintaasa ilaahay badbaadiyey dabeetna waxaa loo jideeyey inay soomaan rasuulku sala allahu alay wasalam markuu madiine yimina wuxuu arkay iyagoo sooman wuxuuhi maxaa u soomantiid waxay dhahan hada yowmu naja allahu fii muusa maalintan waa maalin ilaahay muuse ka badbaadiyey dhibaatadii iyo miciyihii farcoon iyo dhibkiisi deetna rasul wuxu uhi ana axaqu bimuusa minkum anaa muuse idinka xiga deetna wuu soomay saxaabadin wuxuuhi sooma marka in la soomo mashruuc bay ahayd laakiin waxay ku dareen aziina inay qurxiyaan carruurahooda in ciid laga dhigo in fantasiya la samaysto in xafalaad la sameeyo bimacnaa shaygii dhinac waa ka mashruuc dhinacna waa khayr mashruuc shay kastoo ilaahay sharciyeeyo haddaad wax ku dardartana ogow adigaa u bedelay bidcee ilaahay siduu u sharciyeeyey nimanka waxaa lagu yihi maalintaas sooma bes galabtina afura khalaas waanay dhammaatay maxay sameeyeen maxay sameeyeen waxay sameeyeen inay wax ku daraan ee waxaa kaloo la nooca shiicada shiicada ilaahay wuxuu inoo jideeyey yowmi caashuuraa inaynu soonno rasuulkuna sal lla ly slam wuxuu yihi si aan yuhuudda loo waafiqin yowman qablahu aw yowman bacdahu ama maalin ka soo horraysiya soonka hor la soco raaciya ama maalin ka dambaysiiya shiicaduna maxay yidhahdeen waa maalintii xusein ibnu cali la dilay maalintii xusein ibnu cali la dilay waa xusein iyagu ay soo lugooyeen sida kutub taarikhdu tilmaamayso iyagaaba u yeedhay iyagaana haddana kaga baxay kuwii dilayna iyagaa u badnaaba haddana way u ooyayaan markaasay intay samaystaan xafalaad laydhaha ma'aatim iyo baroordiiqo ayay isla dhacaan bahashii makiinado iska dhiijiyaan iyo silsilada iyo say yidhahdeen dhiiggeenu daadiyena si aanu dhiiggii aanu u daadin weynay xuseen aynu ku difaaci weynay maantaanu oo maanta yaa kaaga baahan maalintuu kuu baahnaa oo adigii kaga baxay ee weliba isagaa dilayaba markaa waxay ku dareen xusin iyo ma'aatim iyo dheer madow la xidho dheer madow waa la xidhanaya waa la markaasaa waxaa dhacday berigii dambe ciraaq iyo meelaha shiicadu ku badnayd ayay mar walba sameeyeen sanad walba qolayn ahlu sunno ah oo juhala ah oon cilmi badan lahayn ayuun ba yidhi waxaan maxaa samaysaan oo kaga hor tagtaan maxaa kaga cadhaysiisaan maalintaa xafladba dhigta maalintaa gebiga carruurahana qurxiya xaflad dhigta meelahaaba hala sudha suu shekh islam ibnu taymiya wuxuu lahaa haulaai jahalatu alxanaabila waa xanaabilada kuwooda jaahiliinta ah war ilaahay saxaabi weeye ninka la dilay waa ibnu binti rasulillahi sal ly slam nimankana qaladkay samaynayaan kama hortegi kartin adiguna maxay tidhaahdo waaban ku faraxsanay maalinta waa iyaguna dembi bay leey adiguna marka waxaad noqonaysaa dembiile lakiin aad u sheegto bay noqonaysaa tidhaahdo waxaana qalad baa ku jirtaan waxaa kaloo iyana ka mid a dariiqada jaahiliyada shay ilaahay sharciyeeyey inaad wax ka dhinto bar ka tagto kuwana waxbay ku darayeen ama siinay ku darayeen ama qurux bay ku darayeen qaarna waxbay ka dhimeeyaan sida mushrikiintii quraysheed oo kale mushrikiintii quraysheed maxay odhan jireen xajkii ilaahay sharciyeeyey ee nebiyullahi ibraahim ugu soo dhiibay ayaa waxay ka reebeen carafa in la istaagaa lawquufi carafa waxaana nahnu ahlulxumus waxaana naxnu ahluddiin waxaana ree xaran baanu nahay xaramiyiin baana la yidhaahdaa annagu ma baxno waayo carafo waxay ku taallaa alxil bannaankay ku taallaa xaramka kuma taallo meelaha kale mashaacirtao dhanna waxay ku yaallaan xaramka markaa musdelifa ugu durugsan musdelifa istaagaan iyagu anagu xumus baana la ydhaayo alxumus waa almutacabiduun kuwa cibaadada badan ahludiinkaa ma baxno ma tagne dadkiina kale horta idigu carafo taga ilaa waxaa dhacday rasuulka sala allahu alay slm intaanu nebiba noqonin wuu iska bixi jiray ilahun baa ku ilhaamiyeyo carafuu iska tegi jiray isagu deetan waxaa ku soo baxay ina ydhaha jubayr ibnu mudcim markii dambe saxaabi buu noqday jubayr wuxuu yidhi rasuulka ayuun baan ku arkay halka deetan ina hada lahuwa alxumus oo ninkan isagoo kii quraysh ahaayee reer bani haashim ahaa maxaa halkan dhigay aan la yaabay buuna is weydiiyey waxa ninkan bidcoolada diintii khilaaf inagu maynaan bixi jirin maxaa u diiday inuu musdelifo taagnaado marka diintii ilaahay waxbaa laga jaray haddaad waxa kala idhaha wax kasta oo bidcoo yimaadaana sunno ayuu meesha ka saaraa mabtadaca qowmun bidcatan ilaa tarakuu min asunnati milaha siduu laha odhan jiray imaam alawsaaci calayhi min allahi araxma markay bidco la yimaadaanba shay sunna ayaa meesha ka baxaya balu fiirsada iminka innaga malaa masaajid way yaraadeene masaajidada waxaa jira yidhaahdo aynaynin aad bay u yaraadeen bar maranaya marka saa rabadaanta looga baxa salaadaha yaa tawaab tub calayna somehayn masaajidada noocaasa yidhaahda bidcadaasi maxay ka saaraysaa halkii maxay saartay istikfaarta iyo tasbiix bay saaraysaa marka saa uga baxdaba yaa tawaab tub calayna ba ku bilaabaya dee adeer hadhow tu si caadi u dhi maxaad kaga luuqaynaysaaba yaa tawaab tub calaya bis halkaa ka bax marka oo duco laakiin lagu luuqeeyo layska daba yidhahdo xataa waxad ku garanaysaa inay bidac tahay masjid masjid ma waafaqsanaa hargeysa lafteeda is waafaqsanayn waxaa jira qaar yidhahdo qabla casarka astakfirullah lilmuminiin ha astakfirullah lilmuminiina walmuminaat may wali hargeysa ku aragteen ya way jiraan ilaa alanka qaar baa jira ood ku celinaysa istakfirullah istakfirullah marka dambe istakfirullah lilmuminiina walmuminaat waa casarka casarku keliya haddaad galbeedka u baxdo magaalo kale wax kalaad arkaysa haddaad bariga ad tagto mid kale ad arkaysa wixii isma waafaqsana waayo waa hawaa waa ahwaa ninba siduu doono ayuu bilaabaya markaa sunnuhu waxa weeyaan waa shay keliya oo ummadda midheeya laakiin bidcadu waa hawo oo cidna ma midhaysa ninba siduu doono waa nintoocs almasala axaadi wasabcuun tarkum waxay ka tegayaan maa awjaba allahu calayhim wixii ilaahay ku waajibiyey min baabi alwarac iyagoo warac uga jeeda iyo xalaal mirad tarkum alwaajiba waracan marabbe waxay uga tegayaan waa tee niimka aynu soo maraynayu marka la maxaa carafo u tegi weydeen diintaanu ilaalinayna annagoo alxums baana la yidhahdaayo ma baxno marka warac baan uga jeednaa ilahay baan ugu dhowaanaa weeyi masalada labiyo toddobaatanaad iyo saddexiyo toddobaatanaad ilahay waxay ugu dhowaanayaan bitarki tayibaat min arisqi risqii wan wanaagsanaaye ilaahay xalaaleeye laduuniya lagu raaxaysto lagu nimcaysto ayuun baa looga tegaya cibaadatan meeshana waxaa yaala wa tarku ziinati fi libaasi cibaadatan waxaa dhacda tarku طacaami taqalulan cuntadaas ka yaraysay oo dee waa iska yaraynaya amaba labiskaad uga tagtay qaarkii tawaaducan oo sharci weeyaan laakiin waxaa jira mar la yidhaahdo tarka طayibaati min arisqi tacabudan dayibaadkii waad ka tegaysaa waxaad leedahay anigu noocaa cuni maayo ilaahay baanay faray ama waad ku dhaaraytaba rasuulku sala allahu alay wasalam waaba lagu canaantay waana xaaraan shay inaad isaga dayso si jumlatan ah si jumlatan adma ad ka dhaarataba masalan laakiin shay ashyaada mubaaxa ee jus'iga ah miyaad koobkaa shaaxa makhaayada kacbi mise ood iska dayn waa jus'i miyaad halkaa nafar bariiska cuni mise ood ka dhaafi waa shay jus'i ah laakiin aad tidhahdo anugu nooca waaban iska xaaraantinimeeyey ama anagu ree hebel haddaan nahay ma geyno shanshada me annaga misigta iyo taas waa maxaan ku dhahdaa waa caynkaa annaga haniyu naga yahay annaga kanuu rasuulka sala allahu alay wasalam waaba lagu cana ya ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu lak tabtaqi mardaata aswaajik shay in layska diido gaaladu maxay samayn jireen waxay samayn jireen xayawaanadaa ilaahay siiyey qaar ka mid ah ayaa odhan jira asnaamtaanu sineeyo annagu ma qalanno mana maalna xataa hadduu irmaanyi maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam labana waa dhadig labana waa lab labada dhadig hadday irmaan yihiin way iska dayn jireen mabay maali jirin manay raran jirin manay qalan jirin asnaamta labay leeyihiin in sidaa looga saahaydo tayibaadka ilaahay kuu ogolaa adigu kuli ku nimcayso oo cibaad ahaan leeda allah nugu dhowaanaya waa shay aan bannaanayn waxaa ka mid ah wa tarki ziinati fi libaas sida qolooyinkan dee tasawufka ah yidhaahdaa nataqarab ila allahi bilubsi suuf suuf inaanu xidhannayo mar qallafsan allah nugu dhowaanaya ilahay baa nugu jeclaanaya oo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu iska xidhan jiray xulla isku joog buu xidhan jiray isuu ku xaragoon jiray masaa quruxiisa laga yaabi jiray cabdillahi ibnu cabbaas markuu khawaarijta u tegey iyagoo safanaystay oo halkaa jilbuhu ay noqdeen gaatirta geel oo kale iyo baabacooyinku si ay u tukanayeen fooduna ay noqotay nooc kale waa ekaatay oo adyaabisa basiiradda ka muuqatay iyo labiska xidhan iyo busaaradda ayaa wuxuu sii xidhay uu sii maydhay uu sii saliyeystay labiska ugu fiicnaa buu xidha say ku dhahan wa anta saaxibu rasuulilah waxaana waad xidhanta aayaddan ku akhriyey qul man xarama ziinat allahi alatii akhrajat licibaadi wadayibaati min alrisq yaa xarimay buu yidhi say qaar ku yidhahdeen kuwii caqliga xumaa halla doodina waa quraysho waa kuwii ilaahay yidhi in hum ilaa qowmun khasimuun hah waa qoom dood badan oo aftahane iska ilaaliya halla doodina kuwii caqliga laan xidhaan war ninka dee waraysta wuxuu la socdo halla weydiiyo dee wixii sax aynu qaadana wixii kalena rag caqli leen aynu iska dayno marka in ilaahay dartii looga tago cibaa labiska waana khatar waataynu soo maraynay qolooyinkan maxaa la yidhahdaa qurayshina inay dadka labiska ka dhigi jireenba labiska ilaahay siiyey in laga dhigana waa qalad in curyaanka iyo qaawanaanta lagu curiga iyo qaawanaanta lagu cibaadaystaana waxa weya wax aad iyo aad u khaldan ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal almasala araabica wasabcuun dacwatuhum nnaasa dadka waxay ugu baaqaan ila adalaali dacwatuhum annaasa ila adalaali bikayri cilmin baadi bay ugu yeedhayaan iyagoon cilmi lahayn masalada shan iyo toddobaatanaad dacwatuhum annaasa ila alkufri gaalnimaday ugu yeedhaan maca alcilmi iyagoo cilmi u leh dacwatuhum iyaahum ila alkufri kufriga ayay dadka ugu yeedhayaan maca alcilmi iyagoo cilmi u leh almasala asaadisa wasabcuun almakru shadiid dhagar iyo xadhig maleeg daran litasbiiti shirki waxay xadhiga u maleegayaan ee mucaamarada u samaynayaan si ay shirkiga u sabidaan oy cagaha ugu taajiyaan dhulka wa dafci lxaqi xaqana u deedafeeyaan almakru lkubaar buu ilahay ku tilmaamay makriga aadka weyn ka ficli qowmi nuuxin sidii qowm nuuxu ay samayn jireen marka saddexa masalo masalada hore waa dadka qaarkii ayaa waxay ku baaqaan dalaal iyo baadi iyagan baadida ku baaqaya bikayri cilmin cilmi la'aan ayaa ugu baaqaya laba dhinac bay ka imanaysa dalaalkan cilmi uma hayaan dalaalkan cilmi iyo deliil uma hayaan taas waa mid ta labaadna iyaga laftoodu aqoon ku filan dalaalkanba iya aqoon u haynine aqoon ku filan oo diiniya maba laha dariiqadaasna waa dariiqadayn ku soo marayna ayo dariiqada almutacabbidiina lilaahi bilaa cilmin kuwa ilaahay cilmi la'aanta ku caabudaya man hum yay ahaayeen annasaara markaa nasaaradu hadday baaqaan saa awgeed baa sheekh alislam ibnu taymiya wuxuu odhan jiray wax kasta oo ummad loogu baaqo waa lagayaba inay cidun qaadato oo caqligu keena un inun laakiin qowlka weligeed xataa caqligu aanu ku siinay waxa weeye qowlka nasaarada cilmi la'aan buu ku dhisan yahay waayo dee waxay ku leeyihin waa saddex haddana waa isku hal ya ama ilaahay ruuxdiisiibaa ciise degtay ciise ruuxdiisina way gudubtay allay tagtay miyaanay isweydaaranayn miyaanay isweydaaranayn wax la yaab la weeye waa wax dhammaan asaasiyaadka caqligaba asaasiyaadka caqliga ama adii halkani dabaqan uu ka tegay hebel oo dabaqa hoosuu tegay hebella dabaqaasuu ka yimi halkan u yimi maxaa yimaada maxaa dhacaya isweydaar baa imanaya iyaga waxla isweydaar ma jiro haddana way haddana way isdhex degeen oo sidee u dhacaysaa keebaale ruuxdiisii la degay wax noocaasay akhriyayaan oo aad iyo aad u la yaab leh markaa kuwa dalaalka ku baaqaa waa iyaga ogowna dalaal kastana waa bilaa cilmi oo cilmi iyo deliil looma hayo wax burhaanoo loo hayo ilaah agtiisa haba yaraatee ma jirto qolada ka soo horjeedaana waa kuwan kale oo waa yahuudi dacwatuhum annaasa ila alkufri dadka gaalay gaalnimaday ugu yeedhaan maca alcilmi iyagoo cilmi u leh in waxaan gaalnimo yahay oo garanaya deliilka oo ogaan garabmar ah ayay ugu yeedhayaan markaa waysan soo sheegaynay hadalkii sufyaan athawri man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahu min alyahuud waman fasada min cibaadina fa fiihi shabahun min annasaara masalada lix iyo toddobaatanaad almakru shadiid litasbiiti shirki wa dafci lxaq gaala waxay habeen iyo dharaar u fikirayaan waxay u samaystaan meelo la yidhahdo maxay xarumaha diraasaadka iyo cilmi baadhista iyo habeen oo dhan loo soo jeedaa oo shirarka guud loo qabtaa oo infasmadka iyo dhaqaalaha loo raadiyaa si ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa loo damsiiyo oo loo bakhti'iyo baadilkoodan loo shido yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahim waya'ba allaahu ilaa an yutima nuurah waxay doonayaan mar walba inay ilaahay subxana wa tacala nuurkiisa gacanta saaraan cadceeddaa inay mara ku qariyaan bay rabaan ilahayna wuxuu doonayaa inuu taam yeelo oo dhammaystirmo oo nuurkaasi meel walba gaadho mar habeenkii bay usoo jeedayaan waxaanu ilaahay ku tilmaamay wamakaruu makran wamakaruu makran kubbaara kubbaara ay fucaala waa siiqad mubaalaqa keeda ugu daran weeyaan waa makri aad iyo aad loo badiyey wa in kaana makruhum litazuula minhu aljibaal ilahay markale wuxuu tilmaamay makrigooda siday wax u dhagrayaanay u xeeladaynayaan in xataa xeeladooda buuraha dhaqaajin kartaba laakiin ha ilaahay laba dawiina siiyey wain tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a makrigoodu haweynoodoo buuraha dhaqaajiye haddana laba shayoo baabiinayo biyo ka dhigaya gebigooda ayuu ilaahayna siiyey waa maxay asabr iyo maxay iyo attaqwa markaa makrigana way jeedaan ka ficli qowmi nuuxin ficli qowmi nuuxin maxay samayn jireen habeenoo dhan waxa loo shiri jiray si brobaganda loo samayn laha aabbuhu inankiisu ku dardaari jiray ninkaa waxaan ku soo gaaray isagoo saa u qaylaya adiguna bal waxaad samaysaa ka taxadir kana kais ayuu sii samayn jiray dardaaran dheer oo noocaasa ayay geli jireen almasala asaabica wasabcuun ikhtidaa'um waxay ku daydaanay raacaan biman cid bay ku daydaan laa yasluxu aan u habboonayn lilqudwati in la raaco lagu daydaba ina a'imatahum a'immadoodu imaa caalimun faajir caalim faajir oo faasiq ah wa imaa caabidun jaahil ama waa caabid jaahilah kama fii qowlihi tacala si ilaahay yidhi waqad kaana waxay ahaa walxaal qad ay ahaayeen kaana waxay ahaayeen fariiqun koox minhu iyaga ka midii yasmacuuna qaar maqlaa kalaam allahi hadalka ilaahay bay dhegaystaan suma intaa ka gadaalna yuxarifuuna way gediyeen hu kalaamka ilaahay min bacdi maa intii kadib caqaluuhu ay fahmeen walxaal ayay bedelaan hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan waxaanay xarifayan uu kitaabka ilaahay yahay wa idaa laquu hadday la kulmaan alladiina kuwii hadday la kulmaan aamanuu rumeeyey xaqa hadday la kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamanna waa munaafiqiin alyahuud yahuudda qaar munaafiqiin oo noocaasoo la bowjilaha ku jiray wa idaa khalaa markuu u gaar noqdo bacduhum barhkood ilaa bacdin barka kale markuu la gaar noqdona qaaluu waxay odhanayaan atuxadisuunahum miyaydun ugu xadiisaysaan oo ugu warramaysaan bimaa ay biladii kii fataxa allaahu calaykum ilaahay idin furay nimcada ilahay idin furay iyo xaqa ilaahay idin furay nimanka miyaa u sheegaysaan liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi shaygaa ugu furteen cinda rabbikum rabbigiin ilahay wuxuu idiin soo dejiyey ee tawraad idinku soo dejiyey haw furina maxaa yeele haddaa u furtaan ilahay agtiisa idinkugula doodi doonaan afalaa tacqiluun miydaan caqli lahayn caqligu wuxuu dhigayaa inay qarisaan si aanay ilahay agtiisa aanay idinkula doodin awalaa yaclamuuna ilahay baa la yaabana wuxuu leeyahy awalaa yaclamuuna miyaanay garanin ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarinaya markii leeyaha musa ilahay ma inuu intaa ogaan waayey bay moodayaan wamaa yuclinaya waxay muujinayaan ilahay labadayba inuu ogyahay miyaanay ogeyn wa minhum waxaa ka mid ah ummiyuuna qaar ummiyiina qaar ummiyiina oo aan cilmi lahayn laa yaclamuuna alkitaaba ummiyiintii baa lasii macnaynaya laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka garan maayaan ilaa amaaniya ididiile mooyaane culimmada qaar mufasiriintuna waxay xoojiyaan oo aad u xoojiyaanna macnaha labaad oo ah ilaa amaaniya ilaa tilaawatan akhris mooyaane markaasa waxay yidhaahdaan qofku hadduu akhriska oo keliya yaqaana lafdiga oo keliya oonu macnihii garinayn waa iska ummi ha halkaas ka soo qaataan culimmada ibnu jawsi iyo lamsal axmed aluusi iyo khayrkii iyo ibnu jariir tabari xataa wuu xoojinaya inay ammaani tahay waxay soo qaadanayaan tamanaa kitaab allahi awala leylatin wa aakhirahu laaqa ximaama almaniyati gabaygii bay soo qaadeen cusmaan loo tiriyey markuu dhintay ee la dilay ayaa waxay yidhahdeen nin baa wuxuu akhriyey tamanaa kitaab allahi tamanaa kitaab allahi awala leylatin habeenka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu akhriyey habeenka intiisii hore wa aakhirahu laaqa ximaama almaniyati marka tamanaa mar bay noqotaa min ee tamanaa ay qara'a marna waa min alumniya oo ah maxay ididiiladii labadan way noqotaa culamada qaarna waxay u adeegaanba oo u xoojiyaan in labaduba aana isdiidayn oo ninku waxaan uu akhriyayo inta badan ididiilana uu ku qabaa waxaana ididiile ku qabin oo aanad aaminsanayn maba akhridid wa minhum umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya waa kuwan uu sheegaya sheekhu leeyahay waa jaahiliin walxaal inhum iyagu ilaa yadunnuuna danni mooyaane iyo male mooyaane wax kale meesha kuma hayaan horena waynu usoo aragnay qolooyinkan waxa karkaarka weydaariye oo lumiye oo ambiyey laba qolow imaa caalimun faajir faasiq wa imaa caabidun jaahil wahal afsada addiina ila almuluuka wa axbaaru suu'in wa ruhbaanuha labada diinta khare waa labadaasun waa qof caalima oon cilmigiisa ku camal falayn dabeetna dadku iska dabagalan ay dhahdaan waa ka sheekh hebelbacaynkaa sameeyey haddaanay sharci ahayn muu hebel iska daayo ama mid caabidoo la moodayo inuu cilmi leeyay oo wax la weydiinaya dabeetana marka wax la weydiiyo u fadwoonayo markuu u fadwoodana karkaarka weydaarinaya ummadda waana tii dhici jirtay dee yahuudi in loo yeedho lagu yidhaahdo waaryaadhaheen ka warrama markay sameeyeen labadii nin iyo gabadhii sinaystay ayay wejiga u mariyeen dhuxul dameerna way saareen qaawan madiinay ku wareejiyeen rasulku wuxu uhi sal ly slam ma kitaabkiinaa ka hesheen haa bay dhahan saasa ilahay nimi soo qaada kitaabka tawraad waa la soo qaaday deetna waxa la akhriya way akhriyeen qara'uu maa qablahu wamaa bacdahu xagga hore xagdan way akhriyeen intana suulkay saareen aayaddii cabdullahi ibni salaam baa jooga xabra alumma deetna wuxuu ku yidhi ka qaad waanu ka qaaday dabeetana wuu akhriyey marka waxay tilmaamaysaa culimmadoodu ogaan bay u dhaafi jireen iyagaana ogaan u lumin jireen qolooyinkan kale nasaaradana qolooyin kale nasaaradana cubaadaan cilmi lahayn ayuunbaa horgeli jirtay kuwaasay wax moodayaan dabeetana way raaci jireen labada noocba iyagaa inta badan diinta khariba almasala athaamina wasabcuun tanaaqudun waxay iska hor yimaadaan fii maxabati illahi maxabada ilaahay way isburiyaan markay leeyihin maxabada alle ka hadlayaan way isburiyaan hadalkoodu dacawaahum waxay ku andacoodaan maxabat allah maca tarki iyagoo ka tegaya sharcahu sharcigiisa fadaalabahum allahu ilahay wuxuu ka dalbaday biqowlihi hadalkiisa isagoo leh qul waxaad tidhaha in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha kuwa alla jecel haddaad tihiin fattabicuuni aniga soo raaca nebi allosaa ku dheh masala taasica wasabcuun ictimaadun waxay ictimaadaan cala alamaani alkaadiba tamaniihim waxay tamaniyeystaan alamaani alkaadiba ididilooyin been ah ka qowlin lan tamasana naaru naarinama taabato ilaa ayaama macduuda wa qowlihim waqaaluu lan yadkhula aljannata jannada ma gelayo ilaa man kana huudan aw nasaara masalada hore waxay ku andacoonayaan ilahay baanu jecelnay dabeetana ulqumuu xajaran dhagax baa afka loo geliyey aayat alimtixaan ayaa soo degtay aayadda imaam xasan basri ulaha waxa la dhaha aayat alimtixaan oo aayaddan ah hadday ilaahay jeceshihiin calaamadeedu waa maxay waa inaad rasuulka taabacdaan sala allahu alayh waali wasalam taabac haddaad taabacdaan sax weeye haddii kale miyaa waxa weeyaan arrin bannaan maaha ta kalena waxay ictimaadaan amaani waxay idhahdaan naarta ayaama yar baanu gallaa ayaamaha yarna waana laga soo saaraya idinkaa noo weydaaranaya suu rasulkulah sal slam walla inaan weligii idin weydaaranayn mar kale waxay sheegan jireen ku andacoon jireen jannada waxaa gelaya yuhuud iyo nasaara un qoloba dhinaceeda maaha ina iyagu soo ogolaya xataa markay leeyihin lan yadkhula aljannata ilaa man kana huudan aw nasaara hadalkii baa laysku ladhaye yuhuudina waxay odhanaysaa ciddii yuhuudaa gelaysa nasaarana waxay odhanaysaa ciddii nasaara ah ayuunbaa gelaysa ee cid kale shaqo kuma laha almasala hamaanuun guluwun fi lashkhaas horeen usoo marnay taa waxba sharxi mayno ittikhaadu waxay samaystaan qubuura ambiyaa'ihim ambiyada qubuurtooda iyo wa saalixiihim masaajid almasala alxaadiya wathamaanuun alguluw waxay ku talaax tagaan والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وحين سوق أني المسألة التاسعة والسبعون عن إذا بالله كقادنا المسألة الثمانون أهل الجاهلية كانوا وحي هايين يغلون في الأشخاص أما غلوهم في الأشخاص وحي كنت لحتاجي تشيرين ashkhaasta itikhaadu ay ka dhigan jireen qubuuri ambiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtooda waxay ka dhigan jireen iyo wa saalixihim dadkooda toosan masaajida almasala alxaadi wahamaanuun alguluw waxay ku talax tegayeen fii aahaari alambiyaa itikhaadu waxay ka yeelanayeen aahaari ambiyaa'ihim raadadkii nebiyadooda masaajida kamaa dukara sidii laga soo raray can cumara radia allahu tacaala canhum itikaaduhum waxay samaysanayaan liwasaa'ili shirki wasiilooyinka lagu gaadho shirkiga masale labiyo siddeetanaad oo itikhaadu ay ka mid tahay inay samaystaan assuruji iftiimin ay u samaystaan cala alqubuuri qubuuraha ayay masaabiix iyo fuwaniis u samaysanayaan almasala athaalisa wasamaanuun cukuufuhum waxay dul fadhiyeen cinda alqubuur itikhaadu alqubuuri qubuurta ayay ka dhiganayaan acyaadan acyaad iyo meelo ay isugu yimaadaan oo xilliya isugu yimaadaan bay ka dhiganayaan masalada afar iyo siddeetanaad taqarubuhum ila allahi allah ayay ugu dhowaanayaan bidabxi inay u gowracaan cinda alqubuuri qubuurta agtooday ku gowracayaan addabxu cinda alqubuur almasala alkhaamisa wasaadisa wathamaanuun ixtifaaduhum waxay haysanayaan biaahaari almucadamiina qolooyinka la weyneeyo aahaartoodii bay xafidayaan oo ay kaydsanayaan atabaruq waxay ka barakaysanayaan biaahaari almucadamiin ka daari nadwa waiftikhaara waxay ku faanayaan mancid bay ku faanayaan kaanat ay ahayd taxta yadihi gacantiisa oo hayaa bidaalika wuxuu ku faanayaa aahaartan ku faanaya kamaa qiila sidii lagu yidhi lixakiim bini xisaam bicta waxaad iibisay makramata qurayshin quraysh sharafteedii iyo magaceedii waad xaraashtay faqaala wuxuu uhi dahabat almakaarim makaarimtii iyo sharaftii o dhan way tagtay ila ataqwa alla ka cabsi mooyaane sharaf kale may hadhin sharaftii kaloo dhani waa baaba masaa'ilka lixda ah ama toddobada ah masalada siddeetanaad waa masalo lagu baaba'ay oo ay ku ambadeen ummadii hore waxa weeyaan dadka saalixiinta ah ee wanaagsan oo qubuurtooda la fadhiisto ama la cukuufo amaba wax la moodaa waa sunno jaariye ah oo ay lahayn ahlubaatilku waxayana la mid ah ambiyada ambiyada waayo qofkani shakhsiyan ayuu wanaagu leeyahay laakiin marka uu geeriyoodo camalkiisu waa go'aya camalkiisu wuu go'aya ilahay buu loo hortegaya in marka iyagii wax la moodo oo lagu mashquulo halkii alla lagu xidhmi lahaa ee ilaahay la caabudi lahaa ee alle subxaana wa tacaala xayu baaqi ah lala tacaamuli lahaa ayuunbaa dib loo noqonaya horena waxaanu soo marnay waxyaalihii lumiyey qoomi nuux qoomi nuux waxyaalihii ambiyey ee tawxiidka burburiya inuu ahaa alghuluwu fi saalixiin dadka saalixiinta ah oo lagu talax tago rasuulka sala allahu aley wasalam umu salama iyo umu xabiiba labadiisa xaas oo ahaa dadkii u hijrooday xabasha ayaa waxay uga warrameen kaniisatan wajaduuha fii ardi alxabasha sida macruufka ah xadiiska bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxay la kulmeen kaniisad la yaab leh oo kaniisatu maryam ilcadraa la yidhaahdo oo xabasho ay ku soo arkeen iyo tasaawiirtay leedahay iyo sida looga shaqeeyey dabeeta rasuulku wuxu uhi sala allahu aley wasalam isagoo faalaynaya dhacdada dhacdada caalamiga ah ayuu ku tarbiyanaya ulaa'ika qowmun idaa maata fiihim alrajulu asaalix aw alcabdu asaalix banow calaa qabrihi masjida qolooyinkaasi waa qoom haddii qof ka dhinto ama nebi ka dhinto qabrigiisa waxay ka duldhisayaan masjid iyo meel lagu tukado wa sawaruu fiihi tilka suwar suuradana way ku sawirayaan ciddii dhimatay ulaa'ika shiraaru alkhalqi cinda allah haddaad doonayso dad yaa ugu shar badan waa laba qole waxa weeyaan waa qolada suurtu u dhacayso ee aan qof iimaanliba ku jirin kuwaasi ummadda waa ugu shar badan yihin waxaa kaloo ugu shar badan kuwa ambiyada iyo saalixiinta qubuur ka samaysa dhulkooda qur-aankuna oo waynoo sheegay asxaabulkahfi asxaabulkahf markii ay soo baxeen ee la ogaaday ee haddana ilaahay oofsaday ilahay wuxu uhi wakadalika casarnaa calayhim liyaclamuu ana wacda allaahi xaq markuu ilaahay warramayey wuxuu idhi aakhirkii qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanattakhidanna calayhim masjida waa laisku qabtay maxaanu yaallaa qolisooda ha loo daayo kuwii xoogga batay ee maamulka iyo dhaqaalaha hayse maxay idhahdeen halkaasaanu ka samaysanaa masjid markaa qof dhintay oo saalixoo dariiq laga samaystaa waxay tahay dariiq min duruqi shirki aw dariica min daraa'ic ashirki waana tagayeysiiso ummaduhu inay marka dambe ay caabudaanba masalada ku xigta alghuluwu fii aahaari alambiya way isku dhoweyn labadu aahaartay ka tagaan in lagu talax tagaana waa nooc ka mid a waxyaalaha lagu kufriyo amaba shirki loogu dhaco waxaanu garanaynaa shirkiguu uga horreeyey ee reer bani israa'iil sameeyeen muxuu ahaa wuxuu ahaa nebiyullaahi muuse tegitaankii ilaahi uu la kulmayuu towraad soo qaadanayay aahaartii aahaartii malaku jibriil ayuu qaatay saamiri saamiri baa qaadanaya aahaartii deetana waa ka ku tuuraya ee neefka looda ah cijliga ku tuuraya kadibna waa kii khuwaarka samaynayay khuwaar buu samaynaya marka aahaarta oo la dabagalaa waa waxyaalaha shirkiga keena sidaa awgeed baa sayidina cumar radia allahu canhu isagoo xajaya ayaa wuxuu arkay meel dadku kusii yaacayaan se imaam bayhaqi warinayo wuxuu arkay meel ay dadku kusii yaacayaan markaasuu yidhi maxay tahay meelahani deeta waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaacayaa geedkii rasuulku sala allahu alay waslm saxaabada kula baactamay laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara asamura geed yaro qurucuuha oo xudaybiye ku yaalla geedkii quruca waa lagu yaacaya ma baycadaa sharaf iyo ridwaan iyo raalli ansha leh oo qiimo leh mise geedkaa leh ya sharaftani xaggey ku jirtaa ma geedkaa sharafta leh mise waxaa le ficilka meesha ka dhacay ya ficilkaa leh geedkana weliguu soo jiray dibna uu ka jiraya deetana cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu muxuu sameeyey wuxuu ihi hala gooyo amar buu ku bixiyey markaasuu hadalka leeyay inamaa ahlaka man kaana qablahum annahum tatabacuu aahaara ambiyaahi wixii ugu horreeyey kharibay ee ambiye wuxuu ahaa aahaartii ambiyadooda daba ordeen taasina mid kale usii dhiibtay waxay usii dhiibtay inay dul fadhiistaanba saynu arki doonno inay dul fadhiistaanna inay xawaa'ijta iyo baahida weydiistaan hadday baahiyahooda weydiistaanna khalaas caabudoba markaa inaan aahaarta lagu talax tegine qofkani wuu dhintay khalaas isagaa duca kaaga baahan in isaga duca la weydiista maaha in isaga laga barakaysta maaha isaga laqad afdaa ilaa camali camalkiisa wuu horomaray ilahi buu la tacaamula khalas intaa lagu daayo weeye masalada xigtaa itikhaadun waxay samaystaan liwasaa'il ashirki oo ay ka mid tahay itikhaad in la samaysto asuruji iftiin iyo laydhadh cala alqubuuri qubuurta loo sameeyo qabrigani waa daarti waa addaari albaaqiya waa daarti ibni aadamka ee labaad daarun baa u hadhay saddex do- daarood buu ibni aadamku maraayo daari dunya wuu ka soo wareegay wuxuu joogaa maxay daari albarsakh barsakhuu joogaa ma kadibna wuxuu u gudbi doonaa addaari albaaqiya markaa kol hadduu daartan u soo wareego waa guri rasmiya weeye gurigaana waxaa la rabaa in la ilaaliyo oo la xurmeeyo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu diiday in lagu dul fadhiisto amaba lagu dul socdo waayo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamayey qabri aad ku fadhiisataa waxa weeyaan wuxuu ka dhigan yahay adigoo dhimbiil ku fadhiista dhimbiishaasina dabeetana ay jidhkaaga gaadho oo ilaa lafta gaadho way ka darantay marka qubrada dhex maraya in kabaa laga bixiyo rasuulku sal ly slam wuu jideeyey waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam uu jideeyey saddex qolo lacana allahu zaa'iraati alqubuur wuxuu ilaahay lacnaday dumarka booqda qubuurta maxaa dumarka loogu diiday inay qubuurta booqdaan shiddadu maxay noqonaysaa way ka qalbi jilicsan yihiin ragga adkaysigooduna wuu ka yar yahay sidaa awgeed inay sabri waayaan oo niyaxa iyo baroor sameeyaan ayay u dhowdahay waalmutakhidiina calayha almasaajid iyo kuwa masaajidda ka dhiganaya ee dhisaya kuwaana waa la nacdalay waasuraj iyo kuwa iftiiminaya laydhinaya waayo leyrhka marka la laydhiyo wax magaratad maxay odhanaya wallaahi qabrigaasi waxa loo laydhiyuu qabaa deetna wax gaaray moodayaan waxaa kaloo ka mid ah rasuulku sala allahu alay wasalam uu diiday alqabra almusharaf qalbiga qabriga kor loo dhisay ee la dallacay ama qudbi ha loo sameeyo ama hasiisaba ha loo dallacee in la dallacana rasuulku sala allahu alay wasalam uu diiday waayo hawl buu u diray cali ibni abi taalib calina wuxuu u dirayaa abilhayaaj alasadi nin laydha ayaa wuxuu ku leeyahy alaa abcasuka calaa maa bacasanii calayhi rasuulu llah sal ly slam abilhayaajow ma kuu diraa hawl anigaba rasuulku ii diray oo waa maxay anlaa tadaca qabran musharafan ilaa sawayta walaa suuratan ilaa tamastaha hawl galo wixii sawiraad aragtana baabii qabri alla qabrigii kacsanee dallacanna gaabi oo qubuurta leegeysii waayo waba cadaala daro hadhowna waxay keenaysaa in la yidhaahdo wax magaratadu qabrigan wuxuu usoo kacsan yahay buu qabaa wax gaaraa lagu ogyahay iyo wixii la mid ah shirkigana way ku degdegaan marka qadiyadaasi in qabriga la dhiso iyo in la iftiimiyaa asalkeeda waa muxaram waa xaaraan asalkeedu shirki maaha laakiin waa maxay waa bidca muxarama wa hiya tu'addii ila shirki waana dariiq ka mida duruuqda shirkiga marka waa waxay culimmadu u yaqaanaan sadu daraa'ic sadu daraa'ic waa maxay dariiqi shirkigu soo marayo ayaa la xidhaya waxa weeyaan dariiq loo maraba ha la waayo waa in la gaabiyaa oo aan la dallicin masaladeena ugu xigtaa waxa weeye in la dul fadhiisto oo la ciid laga dhigto ciidna culimmadu waxay dhahdaan alacyaadu jamcu ciidin wa huwa maa yatakarar wa yacuud ciid waxaa la yidhahdaa maxaa ciid loogu bixiyey liannaha tacuud kolba way soo noqotaa shay aad mar samaysay ciid lama yidhaahdo iminka ciid alfidri waa inagu soo dhow maxaa ciid alfidri loo yidhi ya tacuudu kulla sana ciid aladxa tacuud wixii aad sanawiyan samaysaa waa ciida ogow ciiduna waa laba ciidun samaaniyun iyo ciidun makaaniyun alciid asamani misla aladxa waalfitr ciid almakaanina waxa weeyaan meel la ysugu yimaado oo wax shay mucayana lagu qabto masalan waxaan ay sameeyaan ay yidhahdaan maalintii istiqlaalka iyo madax bannaanida maalintii dhalashada hebel maalintii maalinta adduunkeen nooca maalin soo noqnoqonaysa waa ciid zamaaniya ilaahayna labadaas unbuu ogolyey ciid zamaaniya iyo ta usbuuca saddexdaa ciid makaaniyana waa meelaha la isugu yimaada wax lagu qabto sida la yidhaahdo meel heblaayaan ku qabsanaynaa ree hebel siyaaray leeyihin aw hebel baa la siyaaranaya maya u barkhadlaan la tegaya acmaasha noocaasi waa acmaal munaafiya lilislaam rasuulkana sala allahu alayh waaalih wasalam wuu ka hadlay cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah inii nadartu an anxara bishicbi buwaana rasuul allow waxaan ku nadray jaahiliyadii meesha laydhaha shicbi buwaana waa meel daa'if iyo maka udhaxaysa inaan neef ku qalo laba su-aalood buu weydiiyey hal fiihaa wasan meeshani aad wax ku qalaysaa miyay lahaan jirtay wasan iyo sanam la caabudo ma lahaan jirtay maya buu yidhi hal kaanat ciidan min acyaad almushrikiin meel mushrikiintu isugu yima jireen oo soo jireenoo ciidi miyay tahay suu yidhi maya suu yidhi inxarbiha ku gowrac mar kale rasulku wuxu lh sal ly slam laa tajcaluu qabrii ciida qabrigayga ciid ha ka dhiganina laa samaani walaa makaani haddaba qabrigii rasuulka sal ly slam kol haddii qabrigii rasuulka la nahiyeyna wixii ka soo hadhay muxuu noqonaya ashrafu alqubuur kamaa ana rasuula ashraf annaas so soo maaha ashrafu khalqi illah weeyi qabrigiisuna muxuu noqonaya waa meeshii lagu aasay ashrafu khalqi illaah wixii ka soo hadhoo dhanna sharaf ma laha marka wuu ka sharaf hooseeya qabrigayga ciid ha ka dhiganina xilli zamaanay isugu timaadaan sanad mucayana makaanina ha ka dhiganina meel isugu timaadaane wasalluu calaya fa ina salaatakum tabluqunii xayu kuntum meeshaad joogtaanba salligiin wuu soo gaarhayaaye haysodhan la doonta bal malaa'ig baaba u qoondaysan oo gaadhsiisa dadka marka haddii la diiday rasuulka sala allahu aleyh wasalam haddii la diiday rasuulka sala allahu aley wasalam qabrigiisa in wax lagu qawraco ama ictikaaf lagu samaysto ama la dul fadhiisto waxa weeyaan wixii kala hadalkeeda in la ictikaafo asnaamta dushooduna waa caado soo jireena nabiyullahi ibraahim muxuu ku lahaa maa haadihi tamaathiilu alatii antum lahaa caakifuun qoladii kale ee reer bani israa'iil markay soo badbaadeen waxay soo dulmareen qowman yackufuuna calaa asnaamin lahum in la dul ictikaafoo la dul hogtaa waa dariiqo ay lahaayeen gaaladu weligeed ay lahaayeen masalada afar iyo siddeetanaad ilaahay waxaa loogu dhowaanayaa in qubuurta lagu awgowraco gowracu waa cibaado ilaahay wuxuu isku ladhay salaada iyo gowraca fasalli lirabbika wanxar qul ina salaatii wa nusuki annusuk huwa dabx waa gowraca iyo acmaasha ka mid ah acmaasha xajka ayaa la dhaha nusuk wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabbi alcaalamiin kol hadday cibaado tahayna cibaadada ilaahay baa loola qastaa qubuurta lalama doonto qubuurta lalama doonto waayo maxay noqonaysaa dariica ila shirki bay noqonaysaa dariiqo loo maro shirkiga waana bidca muxarama haddaad ku gowracdo waxaa laga yaabaa qofku inuu hadhow tog fahmo in qabriga lagu agowraco iyo in banaankaa lagu gowracaa inay fadli badan tahay in qabriga lagu agowraco hadhowna sii tadawuraysaayo qabriga marka lagu gowraco xawaa'ijtaada iyo baahiyaagaad helaysa hadhowtana way sii yar tadawuraysaa kolba way sii soconaysaa sidaa uga dariiqu waxaa sameeya sharcigu inuu dariiqaa xidhaba xataa inaad ka cunto maaha haddii qubuurta lagu agowraco waa nooc min almeyta iska noqonaysa faraha waa inuu qofku ka qaadaa waa in la jaraa masalada shan iyo siddeetanaad iyo lix iyo siddeetanaad waa laba masalo atabaruq waxaa looga barakaysanaya biaahaari almucadamiina qolooyinkii la weynayn jiray aahaartooda ka daari nadwa waiftihaaru waxuu ku faanaya man kaana taxta yadihi cidda gacanta ku haysaana bidaalika aahaartaasay ku faanayaan kamaa qiila si lagu yidhi lixakiim bini xisaam bicta makramata quraysh xakiima waxaad iibisay sharaftii quraysheed faqaala wuxu uhi dahabat almakaarimu ila taqwa waxaa ka mid ah dacaadada jaahiliyada dadkii hore ee tegey aabbayaashii iyo awooyadii in aahaartooda lagu faano odhaa hebel hebel baan ka soo gaadhay aahaartu ha noqoto aahaar ishu qabanayso iyo aqwaal a ma'huuray ka tegeen labada kay doonto ha noqotee waayo wixii abidaalib karkaarka weydaariyey ee abidaalib kaafirnimada ku dilay muxuu ahayd wuxuu qadarinayey ee cabdilmualib markaasuu wuxuu leeyahay huwa calaa millati cabdilmualib hadda cabdilmualib ilaahiisiibuu la kulmay wuxuu geystay oo ka horreeyey ayuunbuu u tegey waxay ahayd isagu inuu eego markaa xaaladiisa iyo mustaqbalkiisa iyo xaqa loo sheegay may dhicin dib buu u noqday waxaa kaloo ka mid ah aahaartay ka tagaan qawaaniinay dhigeen qorshayaal ay dejiyeen marka waxaa dhici jirtay qurayshi waxay ka dambayn jirtay nin qusay ibni kilaab laydhaha qusay ibni kilaab qusay wuxuu ahaa quraysh ninkii u bixiyey kelmaddan ahl alxaram ama alxumus aynu shay tamaraynay isagaa u bixiyey waxaanu ka soo ururiyey adraafta maka ayay iska yaaleen reer guuraabay ahaayeen isagaa ugu horreeyo magaalada dejiyey jurhumna isagaa xoog kaga saaray oo intuu quraysh iyo qolooyin xulafo samaystay ayuu dagaal la galay jurhumiyiintana meeshii buu ka diray deetana isagaa u sameeyey wax dowladoo kale ah daarunad way ku shiraan wuxuu u kala qaybiyaa alxijaaba kacbada maamulkeeda iyo asiqaaya warifaada oo bani hashim la siiyey ee cuntaysiinta iyo cabitaanka samsamka ee qolooyin liwaaga iyo calanka wata sida maaragtay bani maqsuum oo kale qolooyin daarunadu loo dhiibay sida bani zuhra allahuma salli ala maxamed saasaa loo wadaya qiyaadat aljuyuush bani cabdishams saasaa u qaybiye marka waxay ka dambayn jireen qusay ibni kilaab qorshayaashu dejiyena ka diin almutabac baa loo raaci jiray siduu leeyahy ibnu isxaaq siiradiisa ku sheegayo sidee diintaa loo raaci jiray marka daaru nadwa ayaa xilligii jaahiliyada ninkii haysan jiray ayaa sakhraamay markuu sakhraamay ayuu khamri u baahday sanayladan wuu ku kala go'ay markuu ku kala go'ay ayaa xakiim ibnu xisaam oo xoolalahoo taajira ayuu yidhi iga iibso daaru nadwaba iga iibso maxaan kaa siistaa jirikaan khamriya ziqi khamrin jirikaan khamriya iga siiso deetna markhaati albuu sameeyey isaguna ma odhan wuu sakhraansay casuu sameeye markhaati uu sameeyey ninkii waa iska cabbe jirgaankii markuu dhameeyuu soo miiraabay ayuu dabcaynu iska maamusho kacbadii baashiini daaru nadwa waa laga wareejiyey waxa lagu yidhi soo iibiyey xakiim baa sidii ku haystay xakiim ibnu xisaam sidii buu ku islaamay markuu islaamay diinta ilaahay uu fahmay ee aad iyo aad u fahmay ayaa berigii dambe ayuu mucaawiye ka iibiyey mucaawiya ibnu asfiyaan markuu amiirka ahaa ayuu ka iibiyey mucaawiyana guri caadi u ka dhigay dal guri caadi oo lagalu noqday meeshii rasuulka loogu tashaday meeshii lagu doonayey in lagu dilo sharaftii in lagu dilo naftiisa meeshii diinta laga hor istaagayey deetana qolooyin baa ku canaananaya qolooyin wax kusii hadheersan yihiin ayaa waxay leeyihin fakhrigii iyo faankii faankii quraysheedba iyo magaceedii iyo maamuuskeedii waad xaraashtay deetana wuxuu leeyahay kaadii waxa waa laga tegey bilan yaroo meel laga dhiso oo sharaf laga dhigto waa laga tegey sharafi waxay ku soo ururtay taqwa allahi casa wajal wuxuu ihi dahabat almakaarimu ila taqwa dhinac kale wuxuu ku yidhi jawaabta waxaa ka mid ahayd aniga say igu soo gashay ma garanaysaan horta aniga say igu soo gashay baashay sharafta ku sheegaysaan baashii la xaraashayey ee jirikaanka la siisay maanay ahayn marka in isbeddelka noocaasi qofka ku dhaca waa muhiim isbeddelka xagga mabaadida ah oo wixii horuu qadarinayey inuu bedelo oo wuxuu ilaahay qadar iyo qiimo siiyo unuu siiyo wuxuu leeyahy xakiim ibnu xisaam waxaa ilaahay geliyey sharafta ina akramakum cinda allaahi atqaakum ayuunbaa idinku sharaf badan sharaftii kale wixii waa laga tegey masalada toddobaad almasala asaabica waathaamina wataasica wahamaanuun watiscuun masalada toddoba-iyo siddeetanaad ilaa iyo sagaashan waa min khisaali aljaahiliya albaaqiyati kusii hadha fii bacdi hadi alumma ummadda barhkeed bay kusii hadhaysaa wa hiya alfaqru bilaxsaab waa in xasabka iyo tolka lagu faano addacnu fi lansaabi in qabiilka la caayo iyo nasabka alistisqaawu in lagu roob doono bil anwaa'i degaanka dayaxa dayaxu halkuu dego anniyaaxatu cala almeyit iyo in meydka loo baroorto afartaas waxa weeye waa afar qodob oo rasuulku sala allahu aley wasalam uu yidhi sida xadiidka muslim soo saarayo min xadiidi abi hurayra radia allahu tacala canhu uu leeyahay arbacun fii ummatii min umuuri aljaahiliya laa yatrukuunahunna afar waa umuuraha jaahiliyada ummaddaydu ka tegi mayso ummadaydu ka wada tegi maysee marba barh baa sii haysta weeye maalmadu way isu wada baxayaan oo afartaasi la wada samaynayaan ma aha waxa weeyaan ka idlaan mayso oo ka dhammaan maysee kolliba ciidunbaa sii wadata maxaa ka mid ah alfakhru bilaxsaab in xasab lagu faano xasab xasabka waxa weya waa tolka iyo magaca iyo taariikhda annagu waxaanu rag taariikh dhigay aabbahay kanuu ahaa awowgey kanuu ahaa ka kale saasuu ahaa rag baan ka soo jeedaa deetana uu ku faano maxay cidaamun baaliya cidaamun nakhira lafa baaba'ay oo qubuuraha ku baaba'ay ayuu sharaf ka raadinaya rasuulkuna wuxuu sala allahu aleyh wasalam layadacanna rijaalun fakhrahum biaabaa'in aw bicidaamin min cidaami annaari aw layakuununna ahwana cinda allahi min aljuclaan ragay iska daayaan faankay ku faanayaan lafa baaba'ay oo laga yaabo inay ahlunaar bayiin hadday saa yeeli waayaanna waxay noqonayaan qaar ilaahay agtiisa kaga liita juclaanka allatii tastacu natina bianfiha juclaanka xaroolwaalka ee sankeeda ku riixda qurunka ayuu rasuulku leeyahay way ka hoosaynayaan qofka hadduu lafa baaba'ayun dadkuna waxa la ydhaha waa laba dadku waa laba cisaami iyo cidaami cisaamigu waa maxay waa ka isagu dadaala ee nin noqdaysa soo saara een aabbihii iyo awowgii iyo waxba eegine isagu waxa weeyaan kaysa soo saara waxa la dhahdaa cisaamiyun nafsu cisaamin sawadat cisaaman wacallamathu alkara waliqdaam ayay carabtu odhan jireen nin cisaam la ydhahyo isagu soo saaray aabbihiina magac lahayn awowgiina lahayn ayay ugu bixiyeen midna waa cidaamiyo isagu ma soo baxo ma raadsado sharaf raganimo ma raadsado dib un buu noqdoo xidha waxaan ahaan jiray waxaanu ahayn taariikhdaanu lahayn oo kale lama aragoo lama maqal buu odhan jiray marka waxay odhan jireen ninku waa ninka yidhahda ha ana da waa ninka yidhaahda ha ana da way kan ee soo baxa isagoo cilmi iyo aqoon iyo camal iyo wanaag soo baxa walaysa rajulka yidhahda kaana abi aabbahay wuxuu ahaan jiray nin maaha soomaalida waata tidhahda dee aabbahay baa geel lahaa anaa digaagad labaa dhaanta digaagadda maanta waxbay ku anfacaysa kolad beedkeeda cunto iyo kolad gowracataba way ku anfacaysaa laakiin geelii aabbaha ee beri mar baaba'ay waxba ku tari maayan waa magacun gaajo waxba kaa reebi maayan alfaqru bilaxsaab waxa tahay baa ayaa keeni kara sharaf kuu keeni kara iyadoo faankaba ilahay aan ogolayn oo rasuulku sala allahu alay slam faanka uu caayay ilaahayna uu tilmaamay in allaha laa yuxibu man kana mukhtaalan fakhuura oo faanka la ogolayn haddana waxaa tahay baa wax kaa dhiga talabaadna waa dacnu filansaab waana laba isku xidhan dabcan waa labaan kale maarmey markaad doonaysa inaad faanto maxaad u baahantay inaad dadka kalena caydo si ay hoos kuu hoos maraan waa inaad dadka kale iska hoos marisaa adacnu filansaab nasabcay baa tanta qabiilcay waana ta inagu badan wuxuu doonaya intuu labadaba isku daro ayuu caayaya gun baad tihiin kanaad tihiin waa naga hooseysaan sana ahaydeen sab baa ahaydeen kanaad tihiin kadibna isna waa is ammaanaya alistisqaau bilanwa alistisqaau bilanwaa in loo roob doono oo roobka laga doono anwaada iyo degaanka degaanka xidig xidiguhu waxay ee dayaxu wuxuu degaa siddeed iyo labaatan degaan degaankana ilaahay wuxuu ku beegaa uun xidiga xilligaaya ila xidigiba meel bay soo maraysaa xilli xidigiba meel bay maraysaa way isku beegmeen u sudfa ilahay baa isku habeeyey deetana bini aadamka doqonka ah ayaa wax kala soo dhex baxo oo yidhi kaas iyo kaas markay isu tagaan ka'annamaa dayaxa iyo xidigu iraadadooda isugu tegayaan oo iyagu is doonanayaan oo ay macnase imika innaga raqam baad qoraysa raqam kalaad ku dhinac qoraysa maxaa samaysmaya tiraad samaysmaysa raqam markaad qorto ee mid kale ku aad qorto maxaa samaysmaya tiraad samaysmaysa laakiin tan ilaahay ba subxaana wa tacala isku habeeyey bini aadam hadduu isku habeen laha waxaa la odhan lahaa dayaxaas markuu halkaa tago waxaas waxaasaa la yidhahda laakiin ilahay baa isku habeeyey ilaahayna wuxuu ku leeyahay aniga adduunka maamulo ee meel aan halkaa dhigay ama waxaan saa isugu habeeyey waxama maamusho laba noocba way jiraan qaar markuu roobku soo da-ay u tiiriyaan qaarna marka horeba way ka sugaanoo istisqaa bay sameeyaanoo way ka roob doonaan labaduna rasuulku sala allahu alay slam waa kii lahaa markuu roobku da-ay ee wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi asbaxa cibaadi alyowma mu'minun bi wa kaafirun bilkowkab wa mu'minun bilkowkabi kaafirun bi dadku way qaybsameen mid anigay rumaysanoo xidigaa ka gaaloobay iyo mid xidigaa rumaysan oo ilaahay ka gaaloobay ka yidhahda allaana roobeeyey alluu rumaysan yahay xidigaana uu ka gaaloobay ka yidhahda xidiga hebel iyo dayax hebel baa isag fadhiistay oo dagaar buu fadhiistay milheblaayuu tegayo halkan uu fadhiyo dir sagaal baa la yidhahdaa maxaa akhriyaana ilaahay ma rumaysna oo uu ka gaaloobay wuxuu rumaysan yahay deegaanada iyo wuxuu sheegaayo anniyaaxatu cala almeyitna qof ilaahay lahaa qaatay oo marka horeba wakhti ku joogay adduunyada oo aan marka hore lagu odhan waa daa'im ayuunbaa loo barooranaya markaasaa caqli xumada waa diin xumo iyo caqli xumaba waa diin xumo oo qofkan yaa lahaa qofkan yaa lahaa yaa ma qofkan yaa lahaa waa laga aamusa subxaana allah qofka waxa weeye allah lahaa marka wax laguu dhiibto ee wixii aan kugu dhiibtayeen kaa soo doonteen kaa qaato ma ka daboobaysa yaa carruurtu ma ka dabooyda waxaanu lahayn laakiin ninka caqliga le ninka weynii dee wuxuu le hebel baa lahaayo marka horeba isagaa lahaa waanu qaatay marka qofkan alihii lahaa baa qaatay waa mid ta labaad ka soo qaado caqliga waa lagu shaqeeyaa haddaad xataa oydo ma soo noqonaya maya wayajusu minhu bar maynoo soo noqonaya baran sii daadaawana maya waxa weeyaan arrimuhu ma isbedelayaan maya sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaalaana waxa weeyaan waxuu ogol yahay maaha oo waaba ugu cadhooda u nacdalay rasuulkuna sala allahu aley wasalam wuxuu tilmaamay qofka dumara amaba raga ee baroorataa tuqaamu yowma alqiyaama wa calayha sirbaalu min qadiraan waxaa loo gelinayaa baalka la dhaha qadiraanka qadiraanku waxa weeyaan waa naxaas la dhalaaliyey ayaa jirhkeeda o dhan la gaarsiinaya sida khamiiska ayaa looda gaarsiinaya wa dircu min jarab iyo diric cadhaah cadhada la isxoqo isxoqiyo waxa lagu ridayaa iyo cadaab kalea lagu ridaya marka waa qadiyad khatara dhinac kale marka laga eego qofkani waxa weyan kalood aanu soo noqonayn waad ku khasbantahy sabirka ood sabraysa ninbaa wuxuu u yimi nin baro nin ooyaya oo qaylinaya ooyintuna waa laba ilmada iyo qaylada qaylada weeye tabaroorta ilmadu waa waa raxmad ilaahay geliyey oo rasuululaha ina alcayna tadmac wa ina alqalba layaxzan walaa naqulu ilaa maa yurda rabb wa ina la firaaqika ya ibraahiimu lamaxzunuun ishu waa ilmaynaysaa waa naxariis laakiin qaylada iyo oohinta rasuulku wuxuu lahaa sawtaani axmaqaani faajiraan ilahay wuxuu ii diiday laba sawt oo doqmo ah oo dembi badan sawtun cinda musiiba waa sawtka musiibada oo waa kaa baroorta iyo sawtun cinda nicma oo waa heesaha iyo waxaan la bardoodamayo ee qofku markuu dhergo bani aadamku laba goorba waa qalaadaa laba goorba wuu qalaadaya markuu nimcaystaymka roobku u daana ciyaar baa halkaa ugu baxaya ama uu dhergay magaalo uu joogana waxbuu garaacanaya o iska qaylanaya oo afku kala furanaya markay musiiba dhacdana afku kala furaya labada goorba labaduna waa labadii la diiday midna sabir baa lagu faray midna shuhri baa lagu faray laakiin mid labadaba inaad qaylisaa waa laba aad iyo aad u xun weeye marka markuu u yimi ninkiiba wuxuu ku yidhi ifcal ilaana maa yafcaluhu ljaahilu bacda arbacata ayaam war waxaa doqonku sameeya afar cisho ka bacdi dee iminka iska samee siwa muxuu sameeyaa doqonku dee wuu iska aamusaa buu yidhi afar cisho kadib mee weligin aragtin mid sii ooyow ma dhacayso wuu iska khasbanya laba maalmood buu ooyayaa ama qofka dumar ay barooranaysaa maalin saddexaad oo tii maaha iska aamusanta markaa kolley lama huraan waa caws jiilaale kol haddaad iska aamusayso hee ha istaalinin haddaad weligaa u wadaysana dee wadun haddaad wadi karayso iyadu waa mid waay qiyaamu mujtamacihim cala albaqyi mujtamacu wuxuu ku dhisanyay mujtamacoodu cala albaqyi gardarro ina ajalla fadaa'ilihim fadaa'il waxay ka dhigayaan iyo fadli iyo wanaag albaqyu baa ugu weynaa waqad dakara allahu ilahay wuu sheegay fiihi arrintaa wuxuu ka sheegay maa dakara wuxuu ka sheegay qur-aanka ayuu ku sheegay alfakru masalada labiyo sagaashanaad alfakru in lagu faano bikayri alxaqi xaqa waxaan ahayn aw bixaqin ama xaq la'a labadaba lagu faano ama xaq ama xaq darro ina ajalla fadaa'ilihim alfakru walow bixaqin fanuhiya canhu waa loo diiday almasala ahalis watiscuun atacasubu udhiidhiga almamquuti loo cadhooday ina tacasuba alinsaani qofku inuu udhiidhiyo oo uu maxaanku dhahdaa uu ku raaco lidaa'ifatihi kooxdiisa cala alxaqi waalbaadil xaq iyo baadilba uu ku qaato amr waa arrin laabudda minhu laga maarmin la'yahay cindahum agtooda fadakara allahu fiihi ilahay wuxuu ka sheegay maa dakara wuxuu ka sheegay almasalatu araabicatu watiscuun akhdu lbarii'i mid barii'a ayaa lagu qabanaya loo qaadaya bijariimati hayrihi dembiga mid kala geystay ina min diinihim diintooda waxaa ka mid a akhda arajuli ninka in lagu qaado bijariimati hayrihi jariimadiiyo dembiga cid kala samaysay fa anzal allahu ilahi wuxuu soo dejiyey walaa tasiru ma qaado waasiratu mid dembaabtaa wisra ukhraa mid kale dembigeeda ma qaadiso almasala alkhaamisatu watiscuun tacyiiru rajuli ninka oo lagu ceebeeyo binaqsin fii hayrihi nusqaan cid kale ay lahayd nusqaan cid kale ku sugan ayaa saa lagu ceebanaya tacyiiru rajuli qofka oo lagu ceebeeyo bimaa shayga fii hayrihi cid kale ku sugan ayaa isaga lagu caayaya faqaala wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu caleyh waaalih wasalam acayarta miyaad ku ceebaysay hu isaga biummi hooyadii miyaad ku ceebaysay inaka adigu imruun qof baa tahay fiika waxaa kugu sugan jaahiliya almasala asaadisa watiscuun iftikhaaruhum waxay ku faanaan biacmaalihim acmaashooda aayibati wanaagsan aliftikhaaru waxay ku faani jireen biwalaayati albeyti beytka inay weli u yihiinay maamulaan fadamahum allahu ilaahay wuxuu ku ceebeeyey biqowli hadalka u lahaa mustakbiriina iyagoo isku kibrinaya bihi wilaayada beytka ayay isku kibrinayaan saamiran xaala kawnum yasmuruun soo jeedna way soo jeedeen way saamaleelayaan tahjuruuna welibana tahjuruuna waana waana luuqaynaysaan alhajiira waa luuqda iyo qofku inuu qayliyo ayaa la ydhahdaa masaa'ilkan aynu akhrinay albaqyi waxaa la yidhahdaa altacaddi cala annaasi fii dimaa'ihim wa amwaalihim wa acraadihim dadka in lagu xadgudbo imaa dhiiggooda oo la daadiyo imaa xoolahooda oo la qaato acraaddooda iyo sharaftooda oo meel lagaga dhaco ayaa la yidhahdaa baqyi baqyiguna ilaahay subxaanah wa tacaala waa xarimay qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan waalisma waalbaqya bغyr الxaq وan تushrikuu bاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun tartiib almuxaramaat ayaa ibn اlqayim aljawsiya u yaqaana aayaddan wuxuu leeyahy waxaa la tartiibinaya muxaramaadka min aladnى إilى اlأclى ama min alأshal ilى اlأkhطar waxa loo habeeyey mar wa idinka yaqaano oo kor baa loo wadaa marna tanasul baa la sameya xagga khatarta laga soo bilaaba aayaddan waa nooce markaa iminka ma xagga sahlan bay ka bilowday mise khatartay ka soo daadegaysaa hoos ba u soo socota ya qul innamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan xaggii hoosaa laga bilaabay fawaaxishta sinada iyo wixii la mida hoosta laga bilaabay waalisma dembiga kale ee sinada ahina uu ka sii sarreeya sida wixii kale ee aad samayso walbagyana waa ka saddexaad oo waa dembiga mutacadiga ah labada hore waa qaasir ama qayb qaasir iyo qayb mutacadigo isugu jiraan albagya bikayri alxaqi bikayri alxaqina maaha qayd ee waxa waa sifa uun bagyigu mar walba waa bikayri alxaq ma jira bagyi la yidhaahdo albagyu bixaqin ma jiro gardarro xaqii marna ma jirto kol hadday gardarraba tahay mar walba waa maxay waa mar walba waa baatilun laakiin sifadaas waxaa la yidhaahdaa waa sifatun ee laasima ee maaha sifa mumayiza hadday sifa mumayiza tahay maxay noqon layd baqiyigu markuu bikayri xaq yunu iska ilaali hadduu xaq yahay gardarrada samee mama jirto gardarraha xaqiina iyo ta afraad oo ah wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana iyana tana waa la midun shirki walbaaba lam yunazil lahu bihi sulطaana ma jiro shirki suldaan leh iyo midaan suldaan lahayn mid daliille iyo midaan daliil lahayn ma kala jiro iyo wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun ilaahay diintiisa ood ka tidhaahdo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ogolayn aduguna aan cilmi u lahayn oo tiraa ilahay wuxuu yidhina waa dembiga ugu weyn acdamu dunuub weeye shirkiga xataa u ka sii wen yahay inaad tidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi aan ku baydhiye meel beydhsan seexo war ilahay xaguu ku yidhi qur-aankiisa oo akhrina min alif ilaa yaa'ihi muu odhanin nebiga sala allahu alay slam been laga sheegtaa waxa weeye waa dembi khatara waxaa ka sii khatarsan ilaahay oo been laga abuurto markaa baqigu muxuu noqday darajaad saddexaad ilahayna markale wuxuu lahaa ina allaha ya'muru bilcadli walixsaan wa iitaa'i di lqurba wayanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi aayaddana waxaa la yidhaahdaa waa halaaa ma'muuraat iyo halaau manhiyaat halaaa ma'muuraat ilahay wuxuu ina amray cadaalad iyo ixsaan iyo iitaa'i dilqurba qaraabada wax la siiyo la hagaajiyo xigaalka waxaa kaluu diiday saddex alfaxshaa iyo almunkar iyo albagyi markaana iyadaa ugu sarraysa رسول الله إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد marka in lagu gardarrado dadka oo af iyo adin rasuulku sala allahu aley wasalam wuxuu ka dhigay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih markaa gardarro in laiska ilaaliyaa waxa weeyaan qadiyad muhiima laakiin gaala may lahayn in ajalla fadaa'ilihim albagyu iyagu waxay u yaqaaneen ninka nin ka tegay ninka gardarooda oo waxay odhan jireen waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadami waman laa yadlim innaasa yudlami ka xawdkiisa iyo darkiisa xoog ku ilaashan waaya waa laga duminayaa ka dadka dulmi waayana hee isagaa la dulmaya marka hadduu dulmi haddii kala doqon baad noqonaysa sidaa awgeed baqigu waa shay xaaraana ilaahayna ma ogola rasuulkuna allah sala allahu alay wasalam ina allaha awxa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkhara axadukum cala axad walaa yabqa bacdukum calaa bacd waxaa ka dawo ah laba arrimoodba waxaa ka dawo ah tawaaduc tawaaducu waxa weeye inaas dhul dhigto ood kibirka iska ilaaliso wuxuu ka dawo yahay fakhriga ilahay baa usoo waxido rasuulkao le waxaad samaysaa ummadaydaay tawaaduc sameeyo iska dega oo ha kibrina ha isla boodina qiimihiina ha iska sarraysiinina si aydaan u faanin goor muu faanaa waa markuu kibro iyo xataa laa yabqa bacduhum calaa bacd barhkoodna barhka kale si aanay ugu gardaroonin markaad gardarooda markee waa markaad is tidhaahdo cid baad wax dheer tahay ayaad gardaroonaysaa waay alfakru bikayri alxaqi aw bixaqin way sii kala daran tahay qofku mar wuxuu ku faanayaa bikayri alxaqi waxaan xaqba ahayn waxaan xaqba ahayn ayuu ku faanayaa markaa wuu khaldan yahay boqol kiiba boqol waana ta ilaahay subxaana wa tacaala uu necbaa ina allaha laa yuxibu man kana mukhtaalan fakhuura qofka fakhuurka ah ee faanka badan ilaahay ma jeclaa faankaasi welibana markaanu alla sii jeclayn waa marka uu yahay bikayri alxaq xaqii ku faani maysid bikayri xaqna waa laba an tafkhara bimawjuudin baatil wax jira oo baadila ayaad ku faanaysaa wax jira oo baadila ayaad ku faanaysaa masalan sida dee kan le maxaan ku dhahdaa waxaanu uu ku faaniyey abu sufyaan oo kale markuu qaswatu wuxuu soo istaagay buurtu muxuu lahaa uclu hubal hubal baa sarreeya hubal buu wax ka dhigaya markaasay muslimiintu u jawaabayeen allahu aclaa waa jal jawaabtii ugu cajiibsanayd ilaahay baa sarreeya oo cid walba ka weyn markaasuu hadda le lana alcusaa walaa cusa lakum waxaanu ku guulaysanay cusaanu leenay sanamka cuse la yidhaha cuse lahaan baa ishaa idin yeesho halkaa idin dhigtay haddaa cuse lahaan laydeen laydima jabiyeen waa sanam waa dhagax meel yaalla waana nin weyn oo garya shaaruba leh ayaa wuxuu ku faanayaa dhagax meel yaallu kaga yimi buu kuleeyahy haddaba muu soo raaco hadduu xataa garanayo muu dagaal ka soo qayb galo lana alcusaa walaa cusaa lakum maxay ugu jawaabeen allahu mawlaana walaa mawlaa lakum bibasaata allahaa noo gargaara ayaanu leenahay idinku kiinu cid naftiisa xataa uma gargaarayo markaa waa fakru bimawjuudin baatil waxayna ka jirta alfakru bikayri mawjuudin waxaan jirinba alfakru bikadib been inaad ku faantaana iyana waa baatil oo bikayri xaq labada nooc weeyaan shay aan jirinba ama xaq ha noqdo ama baatil ha noqdo inaad tidhaahdo rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam almutashabbicu bima lam yucطa ka laabisi sawbay zuur qofka iska dhargiya waxaan la siinin oonu haysanin wuxuu ka dhigan yahay laba maro oo beena mid xidhan oo suuqa maraya laba maroo beena inta badan waxay ku badan tahay dadkan sufaana ee dumarrada iyo xaasay ku badan tahay waxaan la siinin bay odhanaysaa waxaan la siinin ay sheegaysaa waxaa laga qabtay kanaa la yidhi si ay tan unu u faanto kanaan samaynaya waxaanaan haysanaa waxaanaan nolo qabanaya gaar ahaan haddii la wada qabana kasii daranba mid bay irbadda dhaqaajinaysa odhanaysaa wuxuu siiyey ma ogti dabeetana khalaas sii kala muraaratilaaca iyadoon waxba la siinin ayuun bay odhanaysaa miyaad og tahay kanaa dhacday oo kanaa dhacday oo kanaa dhacday tanna muraaradilac waaba istabaysa markaa taasna waa dembi culus weeyaan rasuulkuna wuxuu ka dhigay qof u haysta maryo beena xidhan oo suuqa marayo qaawan oo la maryaan xidhanay ayuu ka dhigay iyaduna oo inkaar weeyaan wax wanaagsan maaha sidaa awgeed alfaqru bikayri xaq waa labada nooc waxaa jira alfaqru bixaqin wax jiroo xaqa inaad ku faanto calaa sabiili alcujub adigoo la dhacsan inaad sheegto ayaa fakri laydhaa laakiin haddii aad u sheegto lilcilmi inaad dadka ogeysiisa iyo in lagugu dayda iyo in lagaaga dayda iyo iyo wixii la nooca fakri maaha waa kii rasuulku bala sala allahu aleyh wasalam ana sayidu waladi aadama walaa fakhr wa biyadii liwaau alxamdi yowma alqiyaama walaa fakhr wamaa min nabiyin yowmaidin famasi aadama fama siwaahu ila taxta liwaa'i wa ana awalu man tanshaqu canhu alardu walaa fakhr sayid waladi aadam aadam wuxuu dhalay anigaa sayidkooda ah fakri iyo faana maaha liwaa lxamd calanka mahadnaqa ilaahayna anaa haya maalinta anaa fayeenka mahadnaqu waa aniga nebi kastaana calankaygu hoos yimaadaa aadam ka soo bilow ilah wixii ka dambeeyo o dhan waa maalintaana cidda ugu horraysa arladu ka hor dilaacaysa soo baxaya waa aniga fakrina maaha markaa rasuulku miyuu faanaya ma faanaya sala allahu alay slm lakin muxuu sheegaya yadkur maxaasinahu si loo ogaado lilcilm waxaa ka mid ahaa cabdillahi bni mascuud wallahi ma fii aayatun min kitaabi illahi ila wa ana aclamu ayna nasalat wa cala man nasalat walow aclamu axada aclamu minii bikitaabi illahi tasilu ilayhi alibil la raxaltu ilayh waxaan haddaan ogahay aayad kastoo qur-aana waan aqanaa halkii kusoo degtay iyo cidda kusoo degtay haddaan ogahay cidiga taqaana maanta oo awrtu gaadhaysana waan safrila waan doonan la macnaa waxa weyan dad wasfaaga iga qaato iga barta weeyaan cali bn abdalib bala laga soo raha hadalkaa ku dhow oo isna odhanaya waan ogahay aayad kasta bileylin am binahaar ma habeen bay soo degtay mise maalin am bisayfin am bishitaa ma xagaa mise jiilaal marka markii saasoo kale isu sheegayaan waxay leeyihiin ha layga qaato cilmiga ha layga barto mar kale waa kii cali intuu mimbarka fuulo lahaa aahin aahin intuu laabta salaaxo low wajadtu lahu low wajadtu lahu maxmalan maxaan cilmi hayaa haddaan helayo cid iga qaada wuxuu uga jeedaa inay dadku u yimaadaan ay ka qaataan markaa fakhriguna wax wanaagsan maaha gaaladana lagu yaqaanay in la fakhraanaa halka xataa markuu yahay hal mar baa ticdaad almaxaasin lilcilmi inaad wanaaggaaga sheegto si loo ogaado keliya ma noqoto fakhri inta ka soo hadhayna ama waa fakhru bixaq aan bannaanayn ama waa fakhru bikayri xaq isna aan bannaanayn atacasub almamquut tacasub waxaa la dhahdaa min alcasabiya waa inaad u xanaaqdo ood u dhiidhido lishayi shayga adoon eegaynin ma xaq baa mise waa baatil ana tacasuba alinsaani lidaa'ifatihi kooxdiisa inuu u tacasuba cala alxaqi xaqa ku raaca والباطل أمر وار لا بد منه عنده أكتود iyagu saas u yaqaaneen qaacide qaacide rasmiya oo ay ku nool yihiin bay ahayd midkoodna unsur akhaaka daaliman aw madluuma intii aanu rasuulku fasirin aanu hagaajinin ayay ku dhaqmi jireen hadduu daalim yahay iyo hadduu madluum yahayba walaalkaa u hiili waana kii midkood odhan jiray wamaa ana ila min khusayata in hawat hawaytu wain tarshud khusayata arshudu qabiilka khusaya ama hasiya labada waa loo akhriya bifatxi alghayni wa dammiha waa luqataani fasiixataan labada waa loo akhriyaa labadaasaan ka mid ahay culimaduna wa isku hayaan yay ahaayeen qola waxa le waa bani tamiim qoys ka mida qaarna bani cabas ayay ku tilmaamayaan marka wuxu le anugu jilligkaasumaanay hadday lumaan iyo hadday toosaanba aniga halkaa igu soo ogaada ma lihi anugu ikhtiyaar iraado ma lihi doorasho ma lihi waxay reerkaygu qaataan baa ii xaq ah waxay qaataan baa ii xaq ah waxay ka tagaanna waa baatil nooc doona ha noqdo qofku hadduu caynkaa yeelo uu yidhaa tolkay ama ururkayga ama saaxiibaday ama sheekhayga wuxuu yidhaahdunbaa xaq ah oo laaxin laga jari maayo oo laf laga saari maayo oo midh laga tuuro ma lehe weligii waa xaqunbuu ku hadlaa hada huwa tacasub bicayni wa kullu akhdi kullu kullu muxuu odhan jiray imaam maalik kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad ila saaxibu hada alqabr mid kasta hadalkiisa barhna waa laga qaataa barhna waa qalado waa laga tagaa cidda halkaa ku aasan mooyaane oo rasuulka sala allahu alay slam ciddii ka soo hadhay cid la wada qaato oo aan in yar laga tegin rasuulka sala allah alay slam baa ugu dambeeyey abi bakar ka soo bilow ilaa aakhiri dunya dadkaas waa yu'khad min qawlih wa yurad tacasubkuna waa cudur waa cudur qofka muuminka wuxuu u tacasubaa keliya xaqa muqaabil albaatil iyo islaamkaas u tacasubaya wax kaloo ka soo hadhu u tacasubaya habeeraate ma jiro akhdu lbarii'i bijariimati hayri nin beriya in cid kale lagu qaado oo waa wixii aanada la odhan jiray aanada aanada qabiilka hebel yaa loo dilaa ree hebel yaa laga dilaa ninka iyaga dawacaa cuntay ninma diline nin baanu doonaynaa nin u qalmaa nin u qalmoo dabeetana nin meel iska fadhiyo oon warba haynin oo cilmi iyo caqli lagu tumeeyo ama raganimo ama wax lagu tumeeyo ayaa loogu ununaya waa khatar weeyaan marka ilahay wuxuu leey walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa almasala alkhaamisa waticuun tacyiiru rajuli ninka oo lagu ceebeeyo binaqsin fii hayrihi cid kale oo naaqis ku jiro maalan hooyadii abi dar alkhifaari radia allahu tacaala canhu ayaa bilaalba wuxuu ku caayay yabna sawdaa isagoo xanaaqsan marka madowgan iyo foolxumaanta yaa leh dee hooyadii baa leh bilaal waxa laga yaabaa ama ha lahaado amayuu lahaanine cid kale dembigeediibuu ku caayaya deetna wuxuu leeyahay yabna sawdaa rasulka sal ly slm wuxuu ugu jawaabay